ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala barakaatuhu dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baad dhegeysaneysaan saaxib al kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxlaa kala duwan ee qoraan oo halkan si toosaad uga dhegeysa maalin walba dhegeysa wargeysada kale daily nation sidoo kale the standard dhegeystayaal qaybada dhegeystayaashan fursada uu siyaasada kusoo kaakicin kuwa barisa maqalka idaacadda dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa hagaag bal wargeeska saaka gacanteeda ku jira dhegeysa iyadoo maalin isniin ay tahay taarikhdan ay tahay waxay ku beegantahay saaka lixda bisha novembar sanada labada kun saddex labaatanka kusoo dhawaada waxaa saaka wargeeska halkan uu ka qorayaa boqol iyo kontonka xildhibaan ugu wanaagsan uguna shaqada wanaagsan uguna waxqabadka wanaagsan uguna dhaqdhaqaaqa badan dhegeysa loo saaka wargeeska halkan qoraya waxaa ii doona dhegeystayaal bal kaalmaha gobolka waqooyi bari ay kasoo galeen iyo weliba doorka ay ka jiraan iyo weliba dhibcaha markaas ay heleen iyadoo xildhibaanada qaar xitaa magacyadooda xitaa markaas aan lasoo xusin iyadoo ay tiro badan yihiin kuwa qaarna markaas waxba aysan ka qabanin waxaa markaasi ka mid ah haddii aan laba magaalo kuusoo qabta dhegeystan intaan faahfaahinta macluumaadka sii gelin waxaa ka mid ah magaalada la yirahdo balanbala dhegeystan iyo magaalada gaareysa dhegeystayaal township waa hagaag wargeyska dhegeystayaal xildhibaanka ugu wanaagsan wuxuu siiyey saaka ee boqolkiiba toddobaatan oo warbixin daraasaad ay soo sameysay kuwa dabagalka markaasi sameeyey waxqabadka ee infotrag loo yaqaano kiharu dini nyoro ninka loo yaqaano dhegeystayaal waa xildhibaanka kiharu dhegeystayaal wuxuu boqolkiiba toddobaatan uu ka sooyey waxqabadkiisa dhegeystayaal haddaba maxay xildhibaanada markaasi la sheegay ay kala qabteen waxay markaasi ku mutusteen dhibcahaasi dhanka bixinta baasariga dhegeystayaal ama lacagaha baasariga loogu talagalay iskuullada jaamacadaha kolejyada dhegeystayaal in si hufan si wanaagsan ay ugu bixiyeen school infrastructure waxaa loo yaqaana dhegeysta waa dhismooyinka iskuullada hadday tahay dhegeystayaal in buuga markaas loo soo iibiyey hadday tahay in markaasi kuraasta caruurta ku fadhiistaan iyo weliba dayactiran iskuullada lagu sameeyo ay kaalintooda ay doorkeeda ka qaateen dhegeystayaal weliba qurxinta waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal biyaha ay markaasi wax ka qabteen wadooyinka ay sidoo kale wax ka qabteen korontada ay sidoo kale wax ka qabteen ay markaasi ku xariireen ilaa iyo tuulooyin markaasi xaafadahooda iyo magaalooyinka markaasi ka fogfoga waa inta markaasi sanadkan keliya xilka markaasi waa agost sanadii labada kun laba labaatanki doorashadii kadib dabcan xildhibaanadan ay ku dhaqaaqeen kuna tallaabsadeen sida warbixinta isakaalkan qoreyso ninka lagu magacaabo kiharu waxaa soo raaca kageysa kangema xildhibaankeeda peter rungu waxaa soo raacay gembe south ninka lagu magacaabo muirigi john paul mwingi central gideon mutemi kiwisero christopher azeka kathiani iyo sidoo kale humabay town kaluma beta peter dhegeystayaal soo raaca kitui central macali benson tetu waxaa sidoo kale soo raaca jeffrey mandetu iyo kabetse james gidhaw kamao jangamwe cumar mwinyi ayaa sidoo kale soo raaca dhegeystayaal waxay markaasi kala haystaan toddobaatan lixdan iyo sideed waa lixdan iyo lix lixdan iyo lix lixdan iyo lix lixdan iyo lix lixdan iyo lix boqolkiiba isla qabsan marka la gaaro dhegeystayaal kituyi central oo iyadana markaasi hogaaminaya macali benson lixdan iyo shan iyo sidoo kale ninka markaas hadda u dambeeya sheegayna ninka lagu magacaabo cumar munyi waa lixdan iyo afar dhegeystayaal xildhibaanka jangam bal markaan aan sii fiiriya dhegeystayaal iyadoo markaas xildhibaanada dabcan tiradooda ay badan tahay inta badan kenyaanka waxay markaasi ku qiimeen xildhibaanka waa dabcan performan waa performancekiisa ama waxyaalaha markaas uu qabtay iyo waxyaalaha markaas uu soo hiyey sida markaasi xafiiska xafiiskiisa ama xildhibaanka xafiiskooda ama xafiiskiisa ugu adeegaya dadka shacabka soo doortay waxaana markaasi leeyihiin in xildhibaanadan dhexgal xoogan ama isdhexgal xoogan ay sameeyeen sidoo kalena mar waliba ee deegaankooda ay ka dhex muuqan jireen sidoo kale dadka ay la socon jireen waxaana inta badan ay booqan jireen dhegeystayaal meelaha qandaraasyada ee ka socda sida wadooyinka waxaa sidoo kale kamid a dhegeystayaal mashruuca markaas ay wataan xildhibaanka mise uu soo dhacsanayo sida dabcan in korontooyinka xaafadaha markaas kala duwan iyo meelaha markaas deegaanka uu ninkaas laga soo doortay uu dhammaan u wada gaarsiiyo waxaa sidoo kale kamid a dhegeystayaal in biyo markaasi loo duro iyadoo inta badan biyaha meelaha qaar aysan helin sidoo kalena meelaha qaar ee webiye aysan ka agdhoween waxay marse sameynayaan in webiye loo duro iyo sidoo kale in markaasi loo hagaajiyo meelaha markaasi biyaha ku kaydsan karaan sidoo kale waxaa ka mid ah iskuullada in wax markaas ka qabtaan dayactir iyo weliba in iskuullada qarashaadka lacagta baasiriga si hufan u bixiyaan waatan maanta lagu ammaanaya dhammaan xildhibaanadaasi ee inta badan hadda dhaqdhaqaaqada markaas deermaya dhegeystayaal bal markan waxaan fiirinayaa dhegeysta intaan ku dheeraan sheekadaasi xildhibaanada kale bal kuwa gobolka waqooyi bari north eastern waxaa laleeyahay waxaa hogaaminaya mar kale dhegeystayaal ogow haddii senatarkii uu dabcan senatar ma aha haddii dabcan haddii senatarku hogaaminaya mandera ogow haddana mar kale senatarka waxaa hogaaminaysa dhegeystayaal warbixin waliba ee soo saarayso infotruck mar kale dhegeystayaal mandera xildhibaankii mandheera ayaa hogaaminaya dhegeystayaal senatarkii mandheera ayaa hogaaminaya isla sidoo kale waxaa hogaaminaysa gabanihii dabcan emsiyadii waxaa hogaaminayaan gobolka waqooyi bari marka loo fiiriyo mandheera bal markan waxaan fiirinaya ninka xildhibaanka dhegeystayaal ee dabcan mandheera east laga soo doorto dhegeystayaal xuseen cabdiraxmaan dabcan xuseen cabdiraxmaan waxaa laga soo doortaa mandheera east waxa uu yahay boqolkiiba konton iyo shan ayaa lasii dhegeysa marka loo fiiriyo waxbixinta marka loo fiiriyo waxqabadkiisa iyo dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale tegitaankaba booqashada deegaankiisa ee mandera dhegeystal east bariga mandera ayuu markaasi laga soo doortay waxaana lasiiy boqolkiiba konton iyo shan waxaa markaasi soo raaca maxamed cadow wajeer south waa xildhibaanka wariyihii hore dhegeystal aljaziira maxamed cadow wuxuu markaasi soo raaca isagana oo markaasi isagana la siiyey kaalmaha markaasi wanaagsan uu markaasi kasoo galay deegaankiisa waxaana uu kasoo yiyey marka loo fiiriyo waxqabadkiisa deegaankaasi wajeer waxaa la leeyahay dhanka macalimiinta dhanka baasriga bixinta iyo sidoo kale in bulshada mar waliba dhexgalkeeda uu ka shaqeeyo uu sidoo kale uu ku dhex jiro marka loo fiiriyo jaara ayaa sidoo kale soo raacda dhegeystayaal cabdi cali waa cabdi cali dhegeystayaal soo raaca waa ijaara marka loo fiiriyo ijaara waxaa la siiyey boqolkiiba konton iyo saddex ayuu markaas wiilkaasi hela isagana waxaa laleeyahay halkan wuxuu ku ammaanan yahay bixinta lacagta fiqraashaadka iskuullada fiiska waxaa sidoo kale uu bixiyey dhegeyste iskuullo fara badan dayactir uu ku sameeyo dabcan ijaara dhegeystayaal county waa dabcan waa ijaara sub county dhegeystayaal waxaa sidoo kale uu bixiyey iskuullo dabcan u dhisay iyo sidoo kale xafiisya xafiisya deegaanka kuwa jiifafka iyo sidoo kale kuwa markaasi maamulka ee dowladda dhegeystayaal dhexe xildhibaanka dhegeystayaal ijaara waxaa soo raaca dhegeystayaal maxamed cabdi oo laga soo doortay lefey iyo mandera wester ninka laga soo doortay aadan yuusuf waxaa markaasi la kala siiyey labadaba boqol boqolkiiba konton iyo kow marka loo fiiriyo mandera gaariso wajeer xildhibaanada mandera ayaa ugu badan meelaha markaasi dhaqdhaqaaqyadooda ee hadda markaasi laga sheegayo in wax wanaagsan ay ka qabanayaan dhegeystayaal laakiin wajeer waxaa leeyahay iyo gaarisa ma aha kuwa markaasi dhaqdhaqaaqooda badan waxqabadkooda kuwo xitaa qaar xitaa maba la sheegin sida township iyo sidoo kale balambala waa hagaag idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba waa waxwaa qabadka ee dabcan xildhibaanada ay markaasi qabanayaan haddaba dhegeysta ma la socotaa in daraasaad sidoo kale soo sameeyey ama sloogu ogaaday ama dowladda ku ogaatay in cudurka hadda dilaaga ee h i v aids magaalooyinka qaar hadda ay ku badanayso sidoo kale haddii waxba laga qaban waayo ama uu ku sii fidi karo ilaa inta sanada laga gaaray labada kun toddobiyo labaatanka warbixinta waxaa soo saartay state agency oo markaasi dowladda dhexe dhegeystayaal waxaana markaas lagu ogaanay bal halka markaasi uun inuu hoos u dhacay iyo inuu sare u kacay waxaa laleeyahay toddoba iyo toban kun lix boqol iyo siddeetan ayaa hadda markaasi lasoo sheegay in ay dadka ay qabaan cudurka saf marka waa dabcan raalli had waa cudurka dilaaga h i v aids aidiska boqolkii waxaa markaas lagu dabcan lagu qiyaasay inta la soo saaray iyadoo kountida ama magaala aan ku sheegi doono meelaha khatarta ugu badan hadda ka jirto ay ka taagan tahay laiskana doonaya in cid waliba iska hubiso meelaha markaas ay dabcan tegaysaan ama sidoo kale cidda marcan xiriirka la sameyso ama cidda markaas dhexgal aad doonaysaan inay wada sameysaan taxadarkeeda fiijignaanteeda waxaa laleeyahay da-da dhegeystayaal ayaa marka hore ku hormaraya waxaa leeyahay boqolkiiba afartan waa boqolkiiba koob iyo afartan waxaa leeyahay waa da-da inta udhexeysa shan iyo labaatan sano jir ilaa iyo soddon iyo afar sano jir dhegeystayaal warbixinta daraasaadka lasoo saaray lagu ogaaday ama dowladda ku ogaatay waxaana markaasi kamid ah kountiyada khatarta ama dabcan kaalmaha koowaad ka jiro homabay countiga homabay siyaaya ayaa ka mid ah kisumu ayaa ka mid ah migori ayaa ka mid ah kisi ayaa ka mid ah mombasa ayaa ka mid ah samburu ayaa ka mid ah vihiga ayaa ka mid ah wasingishu ayaa ka mid ah dhegeystayaal the most affected oo meelaha markaasi dabcan aadka u saameysay countiyadaasi warbixintii ugu dambeysa lasoo saaray cudurka dabcan waa h i v waxaa sidoo kale dadka laga doonaya inay markaasi xaaladooda caafimaad ay isla socdaan iyo sidoo kale inta markaasi xiriirka galmada iyo wax walba lagu kala qaadi karo dhegeysta ma ah galmo keliya wax walba lagu kala qaadi karo ayaa la doonaya qofka in uu xaaladiisa uu ka warqabo inuu cudurka qofka uu qaba inuusan qabin negative positive ama cudurka inuu leeyahay qofka inuusan qabin waa muhiim in xaaladiisa caafimaad ula socdo kana ogaado shaybarada dowladda ama caafimaadka dhegeystayaal laguna soo saari kara daqiiqada keliya in qofka uu qabo cudurkaas inuusan u qabin dhegeystayaal wargeyska boggiisa shanaad ayaa saaka qoraya dhegeystayaal kamira mwangaza dhegeystayaal waa gabadha gabanaha countiga meru ayadana waxaa markaasi hadda ilada la dhacaysaa dabcan dhibaato dhanka ka haysato wakiilada m c kadib markii xilka laga qaaday wakiilada ay ka qaadeen m c yada ay u codeeyeen sheegeenna inay markaasi takrifal ku sameysay xafiiska countiga kuna sheegtay inay markaasi dhibaato iyo xaaladaha aan markaasi loo dulqaadan kari ay ka sameeyeen tani waxaa markaasi loo horgeeyey dhegeystayaal golaha guurti waa golaha markaasi sanadka dhegeystayaal halkaasi oo fiirinayaan in shaksigan uu waxyaalaha markaasi lagu eedeynayo ama gabanaha gabadhan waxyaalaha lagu eedeynayo inay sax tahay inay sax ahayn ama qalad ay tahay maalinta berito isdifaaci doontaa kana soo hormuuqan doontaa golaha sanadka dhegeystayaal laba maalmood oo impeachment trials oo beri markaasi socon doonto oo ama beri bilaaban doonto dhegeystayaal oona socon doonto laba maalmood oo markaasi isku difaaci doonto gabadhaasi waxyaalaha markaasi lagu eedeynayo ama loo soo jeedinayo xilkan wakiilada m c yada oo qaadeen waa markii labaad gabadhan ay luqunta iskugu jiraan wakiilada m c yada kuwaas ay ku dhalinayaan inay waxqabadkeeda aysan u bogin inay ku qanacsaneen raalli aysan ka aheen waxyaalaha iyo weliba waxyaalaha ay sameyneyso haweeneydaasi wakiil oo dabcan ka ah gabanaha countiga meeru boga lixaad ee qoraya dhegeystayaal haddaba waxaa si toosa dhegeystayaal u bilaameen roobabkii dabcan inta badan laga deerinayay lagana hadlaya dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo xildhibaanada gobolka waqooyi bari oo hogaaminaya cali rooba hogow haddana waa gobolka waqooyi bari mar kale waxuu u hadlaya haddana reer mandheera maqla halkan mandheera ayaa markan haddana u hadlayaan cali rooba wuxuu leeyahay waa in markaas xaaladda gobolka waqooyi bari si deg deg a wax markaas loo qabta waxa loo yaqaan national dabcan waa in ay dowladda dhexe si deg deg a gurmud halkaas uga qabato waxaana uu sheegay in hadda roobabka markaasi ka daayay iyo waxyaala fara badan dhibaato ay u geysteen sidoo kale meelaha qaar ee biyo la fadhiisteen tani waxay markaas limcina tahay qaybta markaasi elnino sida uu sheegay senatarka mandheera cali rooba northeastern waxay hadda markaasi dareemaysaa dabcan gargaar dabcan dabcan u baahan tahay gargaar bini-aadinimo sida humanitarian crisis hadda culeysyada fara badan oga jirto gobolada waqooyi bari ee roobabka hadda ka da-ayaan culeysada ayaa markaasi sheegay inay isbiirsanayaan haddii markaasi si deg deg waxba aan loogu qaban dowladdana ay halkaasi ay dabcan isbeddel xoogan oga qaban garmudka deg dega looga baahan yahay in ciidamada halkaas la geeyo dhegeystayaal militariga kuwa dhibaatooyinka ah iyo xaaladaha waxa ka qabta iyo sidoo kale in raashiin halkaasi la geeyo dadka qoysaska barakaca ee markaasi biyaha barakiciyeen sidoo kale qaarkoodna biyaha markaasi guryaha ugu galeen ugu tegeen beeraha sidoo kale ayagana biyaha ka galeen waxaa hadda markaas uu sheegay cali rooba uu leeyahay waa in si deg deg wax looga qabta halkaasina dowladda markaas ay gaartay iyadoo la arkayo baabuurta qaar in markaas biyaha ku dhaceen mise meelo qaar ku dhaceen lasoo saarayo halka qaarna dadka qaarkood ay dhexda ku go-doosan yihiin oo ay meel ay maraan ay la-yihiin iyadoo xaaladda hadda hadda markaas laga deerinayo gobolka iyo weliba meelo qaar dhimashooyinka ayaa soo sidoo kale soo baxayaan dadka biyaha qaar la tegeen halka qaarna markaasi ay dileen dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal bing amaada leeyahay hooyo inaad noqoto dhegeystayaal dabcan magaalada gaza waa wax markaas iska caadi ah hooyo inaad noqoto waa iska caadi waxaa markaas loo jeedaan halkan sawir lasoo saaray wargeyska uu soo saaray boggiisa koob iyo labaatanaad wuxuu leeyahay xaaladda dhibaatada markaas gaza ka taagan mase falastiin waa falastiiniyiinta haysata dhegeysa waxaa leeyahay hooyada way dhalaysaa haddana ilmihii ayaa ka dhimanayaan kadib weeraro iyo weliba dabcan duulaan markaas xaalad weliba noolol waa dabcan nolol iyo geeri inta badan ay u dhexayso hooyada way dhalaysaa laakiin waxay og tahay in caruurteeda markaasi labadaba ay u kala dhexeen karayso sidaasna ay ku dhalaysaa waxaana sidoo kale halkan lasoo qaadayaa meel burbur ka dhacay oo markaasi dhar ay ku meeranayso ilmaheedana waxa ay u karsanayso dhegeystayaal waa dhibaatadii iyo xaaladda israa'iiliyiinta ay ku hayaan magaalada gaza iyo sidoo kale filistiin guud ahaan dhegeystayaal haddaba guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c dib oogis iyo weliba xuquuqda markaasi ayay mar kale fiirin doonaan shakhsiyaadkii markaasi kuraasta kuwa qaarna kursiga waayey kuwa qaarna waa dabcan petition loogu qaaday sidaasna maxkamadda qaarkood ku laashay iyo weliba kuwa ka dhintay kuraastoodii dabcan waxaa ka mid ah xildhibaanka kuulow xasan macalim oo markaasi isagana dhintay sagaal labaatankii maarso sanadka labada kun saddex labaatanka xildhibaankii banisa wuxuu ka tirsanaa u d m dhegeystayaal hadda waxaa markaasi leeyahay waxaa dib loogu qaban doonaa kursigaasi iyadoo weli waqti aysan cayim laakiin waxay markaasi sameyn doonaan guddiga doorashooyinka xubnaha a b c waqtigii weliba saxda cayiman ee doorasho la qaban karo iyo waqtiga munaasabka ah iyo weliba sida dabcan loo fiirin doono dib u eegista iyo weliba waxyaalaha markaasi haboon ee deegaanka markaasi dib loogu qaban doono waxaa kamid eleja waxaa sidoo kale kamid steven maloba oo sidoo kale kakamega ward waxaa sidoo kale gideon kavua waxaa sidoo kale kamid costin shangula iyo sidoo kale denis kaboso dhammaan waa ilaa lix ayaa markaas la sheegaya hadda in guddiga doorashooyinka ay sheegeen in doorasho dib u celisa loo qaban doono dhegeystayaal sida wargeyska saaka bogiis oo halkan uu faahfaahin kaga bixinaya wargeyska bogiisa sideedaad star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaa dhegeystaan star f m waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xulashada daqiiqadaha yara soo haray dhegeysanaya toddobada daqiiqo saaxiibada ayaan qaadka telefoonada siinaya eber toddoba sideed eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonka saaxiibka ugu horaan siinaya star f m subax wanaagsan soo dhowow
aad baan udhowahay yuusuf bakad aad baan ku salaamay adiga dhammaan dhegeystayaasha qaaliga ah waxaana leeyahay subax wanaagsan magacayga waa eber eber sagaal waxaan ku sugan xerada qaatiga dhexdeed soo dhow dhagaxda ka waran walaal isku socodka gaadiidka amniga waxbarashada walaal si ilaahay ugu talagalay u kala socdaan ma garat marka walaal aad iyo aad baan idin salaamay dhammaan dhegeystayaashana waxaan leeyahay subax wanaagsan si gaar ahaanna adigaan kuleeyahay subax wanaagsan eber eber aad baad umahadsan tahay dhegeystaha si subax lamid ayaan kuleeyahay saaxiib waad mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka star f m soo dhowow
asalaamu calaykum sufakad wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu rashiid ibraahim bumwaani soo dhow rashiid hadda loo saxiib alaa wajiga waa fiican yahay hal roob baa la xiray iskuullada waay imtixaanka wuu istaagay nin walba shaqadiisa waa u kallahay aad baa loo fiican yahay waan ku salaba adiga beentacadday daahir maxmuud daqan iyo xamdi gurey shukran mahadsanid xigaha qadka telefoonka ayaan siinaa mar kale saaxiibkaas hase inuu mahadsan yahay bumwaani inaga soo wacay saaxib qalaha oo saaxiibka kale qadka telefoonka star f m haye
alo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu xajiib bakarow ma fiican tahay waan fiicanahay soo dhowow maxamuud daahir dhaqane maxamuud daahir dhaqane haye adiga dhegeystayaalka saaxiibka rashiid buani hadda ka baxay waxaa lii subax wanaagsan alxamdulilah ilaahi maadle intaan hadda aan la hadalnay wax dhibaatay maana maqlin barwaaqo iyo roobna waan helnay meel kasta marka dee waxaad ka sheekeynaysa waa maqlayne waqooyi beri gaarisa county oo kale weli mala dhaarin hataa gabanaya m t alka marka maxay shaqa qabanahaynba
maxaa ula jeedaa ma la dhaarin maxaa ula jeedaa
hadda nin markii la dhaariyo baarlamaanka oo la bogo wax qaban lahaa bog
oo soona ma dhaarin
chief ofsa male waxaa lamale dowladiiba ma dhisno marka waa un dad uan weli dhaarin si anaga hadda aynala tago laakiin soo wasiir ma lahan countiga
wasiirka muxuu yahay de wasiir haddii lagu dhaho adi maanta yuusuf bakar wasiira ta oon dhaqaala lahayn oo maxaad qaban kartaa
dee dhaartiyo dhaartii dhaqaala sooma kala aha marka maxamudow
marka bacdi waxaa weye gaarisa koonta allah noo naxariisto wakti ilaahay maqalba sidan noo kasee laakiin adig laakiin adiga hadda meeshaad iga soo wacayso waa jaara jaarana cabdi baa laleeyahay waxuu ka qabto la taaban karo hadda waa maqlaa inay lahayd ofiisyaha jiifaf hato waa loo dhisay annaga wax la dhisana maan arkin marka hadi adduunka waa iska hadal ma ogtahay laakiin wax un waa la qabtay haddii iskuul la dayac la dayactirayo haddii baasir la bixinayo qof waliba intaas waxaad hadda arkaysaa kuwo qaar aan sameynin baa laga yaaba inay jiraan horta ma lahayaa ninka ma imaada saas mu imaada jaara adi anaga jaara joognaa laakiin in badan buu tegey oo xitaa aan la socno anaga hataa warbaahinta ah meelo qaar uu tegi jiray uu tegey marbu xaluuqo tegey marbu magaalooyinka qaar uu tegey
hadduu tagaa dawaal maada maalhayr waa iska noqonaya maanta waa muqoyi ber wax ka socdoba hadda sidan goodoonaan ani jidal male gaarina soo gaaraya male wax imaanaya male haddii wax la qabtay magaaladii waa ta goodoon wey dadka waxaa raajin aad dad maasantay maxamuud daahir dhaqano shukran alaamaata walaalo marka saasaan ku leeyahay aad iyo aad waasan yahay hagaa kale qadka telefoonka si star f m soo dhowow subax wanaagsan
assalaamu calaykum yuusuf bakad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow in badan baan ku salaam wallahi qosol baan la dhintay maxamuud daahir dhaqan hawada salaam baan u marinaya boqol iyo tobankii afarkaas iyo dhegeystayaasha dhammaan codka dhegta ku hayaan waana dhegeysanayna sida wanaagsan oo aan u qaadaa dhegta gobolka waqooyi bari oo dhan wixii maaragtay oo dhaqdhaqaaqo ay hayaan dadka aan soo dooranay ama m p ama gabana ama wunareb waana arkaynaa guula lahasiiyo nimanka reer mandheera ayagana maaragtay si ay ugu gurmadeen tolkooda iyo maaragtay sida maaragtay ay oga muuqdaan bulshada waana soo dhaweynayaa cabdi cali xaaji sheekho inkastoo walaalkay maxamuud daahir dhaqane u dhaliilay waan soo dhaweynayna maxaa idinkaasi waxaan aniga maqlaynay marta inuu hataa uu baasariga uu si fiican ugu bixinay oo ilmaha hataa uu ka qaaday maarata fiiska waalidiinta waana ku salaamayaa in badan adiga iyo dhegeystayaasha gaaris baan kaasoo wacaya gaar ahaan gaarisa university xaafadda gaarisa university shukran aad baad umahadsan tahay dhegeystayaha bal dhegeystayaasha xaaladooda bal aan ogaano deegaanka tuulada ay ku sugan yihiin iyo saaka waxyaalaha laga hadalhayo balxigaha khadka telefoonka star f m soo dhowow halo
waan ku salaamaya iska gaafada raadiyahaas adoo mahadsan ha waa mahadsantaha asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu waa anigoo cabdullaahi ijaara sabcounty ka waran saaka waa forwardfo ka haada masalaane haye hadda had xadi sheekho had waaba ammaantee lagama hadlaya sheekhu fadlan ee ka waran meeshaad ku suganta saaka si lagu waabarisay lagu soo kaakacay hadalhaynta waxaa ka cusub ii sheeg horta marka hore alxamdulilah haya dadka idu waa alxamdu wala fiicana
haye
waxaan kaa sheegaya hal mara xadi sheekhu maya maya shukran aad baad umahadsan tahay Ee, lagama hadlayo lamana siyaasadeynayo howlahaasi ee kama hadlayo suux wanaagsan cid walba waxaan doonaya siday kusoo kaakaceen kuwa beriisteen maqalka idaacadda waxaasoo dhan keliyaan doonaya bal ee, roobabka si loo helay iyo dadka waxyaalaha afka ay ku hayaan mise maankooda maskaxdooda ku jirto keliyaan doonaya star f m subax wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح ونكسن axmed walaa waa soo jeedee ها alxamdulilah nabad balij waaye كورن alxamdulilah nabad هيا waa kaasoo nawowiga biyo keenan taasa la hadalayaa ويا وبيا كاني waxaa quraalku umaado gaari maraayeen والضوينك كورن
wadooyinka sheegin asagaan هيا وما سي صاحبكاسي مالي شيغا سو وعي ان soo jeeday xigaa qadka telefoonka kalaan siinaya intay ilaa iyo xamdi intay isku warqadaha isku sii dibradinaysa dhegeystaha qadka telefoonka star f m soo dhowow subax wanaagsan
halow subax wanaagsan walaale soo dhowow
waan dhowi walaal haye
haye waan ku salaame halkee ku sugan tahay
haye baanbalaa
waa tahay dhegeystahaasi waa arrin gaadgaatamayo Een, xigaa qadka telefoonkan siiyo waxaa laga yaabaa inuu qadku ku cusuban yahay walaal soo dhowow magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkee ku sugan tahay marquuqe barquuqa ka waran
barwaaqi adduunya nimco togina wuu wadaa ilaahina waa naga nabadgeliyey roob saxaad ma laho togi afweyne miya
xaggan gaartada uuba ka imaadaay togi afweyne miya mise toga kala dad- tog kalaa sheegaysa weyne togeyne togeyne togweyne miya weli naguma soo jaso ilaahay maa naga maslaxee aa waa iska fiican ilaahay mahadi waxba ma jiro barwaaqa loo dili aad aad baad umahadsantahay shukran qadka telefoonka saaxiibka ugu dambaan siinayaa ee dhegeystaha ugu dambe qadka star f m soo dhowow soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ii sheeg
qaadan nuur ali dhahaa isaankaas ifa ka waran ali dhahaa isaankaas oo ah walaalkii qaali waan ku fiican haye alxamdulilah wax walba suu leeya ugu talagalay u socdaa waa sax marka maasha allah dhammaanteen waa idiin salaamayaa dhegeystayaasha iyo kulle dhammaanteen inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo marka maasha allah waa idiin salaamaya dhammaanteen aad baad umahadsantahay gabadhaas way mahadsantahay dhegeysta idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi baraad dhegeysanaysaan xamdi gurey stuudiyaha labaad ay ku sugan tahay warkii diyaarada tahay dhegeystayaal ee sideedii subaxnimo waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal waxaan qaban waxaan fiirin doonaa dhegeysta waxqabadka xildhibaanada haddii aad wax siyaasadeynayso iyo haddii kaleba barnaamijka aad uga qeyb qaadan doontaa dhegeystayaal ee sideedda iyo afartan daqiiqa markaan hawada soo golo hadduu eebaha idmo cid walba aragtida fikirkeeda markaasi siin doonaa bal xildhibaankaada xitaa haddaad dhaliilayso iyo haddaad ammaanayso aday markaasi ku jirtaa iyo haddii wax kugu qabataba iyo haddaad qabiileynayso iyo haddii aad ammaanayso iyo haddii aad cay wax waxay tahayba qeybaha dambe ayaan kugu siin doonaa dhegeystayaal barnaamijka maanta ee aan ku eegi doono bal waxqabadka xildhibaanada ee waxay markaasi kaga duwan yihiin kaga wacan yihiin kuwa kale dhegeystayaal iyo sababtu ee markaasi xildhibaanada iyo ama siyaasiyiinta mandheera ay kaga horeeyaan kuwa kale ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m cunto gobolka qoybare dhegeysaneysaan saaxiibayaal dhammaantiin waad ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m saaxiibayaal taarikhda saaka waxay ku beegan tahay lixda bisha koob iyo tobanaad ee novembar sanadda labada kun saddex iyo labaatanka maalin isniina isniinta arbacada jimcuhu waxaan diradda ku saarnay barnaamijka dhegeysanaalnimaha xaaladaha iyo waddanka waxyaalaha markaasi ka cusub ee ka taagan dhegeystayaal sidoo kale qaybna markaasi ka tahay gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa alaabadaadiyaan ila socodsiya anigu ah yuusuf bakat waana ku mahadsantihiin sida mar waliba aada u xulataan oona ola socotaan star f m codka gobolka waqooyi bari waxaana degeysaal ku qasbana inaan kaa dabageen waxyaalihii warbixinadii iyo waxyaalihii markaasi ugu dambeeyey waddanka markaasi ka taagan iyo waxa ugu hadalhaynta badan warbaahinta sidoo kale saa ka falanqeynayaan waxaana markaasi ka mid ah dhegeystayaal xildhibaanada markaasi ugu tayada wanaagsan ugu waxqabadka wanaagsan ugu dhaqdhaqaaqa badan ee markaasi dhammaan dabcan ee aqalka baarlamaanka dhegeysti gobolka waqooyi bariga arrinta markaasi ay kasoo gashay ayaan eegi doonaa oo fiirin doona dhegeystayaal iyadoona inta badan aan siin doona fursadaha dhegeystayaasha sharafta qaayaha ee qadarinta naga mudan dhegeyste cid walba ayadaa xildhibaankeeda garanaysa dhegeyste aniga marka hore waxaan kuu sharaxi doonaa kuu faahfaahin doonaa dhegeysta mise kaa dabageen doonaa bal xaaladda iyo waxyaalaha dabcan waxyaalaha markaasi laga doonayo xildhibaanka in uu qabto mise uu ka hormari karo mise deegaankiisa uu ka horumarin karayo waxaan eegi doonaa dhegeystaal iyadoo xildhibaanada sida aan marka hore kuu sheegay waxaan eegi doonaa dhegeysta bal xildhibaanka lacagaha baasariga iskuullada loogu talagalo kolonyada iyo sidoo kale jaamacadaha iskuullada dhismooyinkooda dhegeysta dayactirkooda biyaha iyo sidoo kale dhanka waxyaalaha loo yaqaano dhegeysta inuu ka qabto korontada iyo dhanka wadooyinka maxauu gobolka markaasi ama deegaankiisa uu usoo qaban karaa uuna u bedeli karaa ka bedeli karaa dhegeysta waxyaalahaas aantu walba dabcan isbarbardhigi doonaa mase aan eegi doona balkaalinta iyo waxyaalaha markaasi kuwa dhaqdhaqaaqooda hadda uu markaasi dabcan sare dhaqdhaqaaqooda uu sareeyo ee gobolka waqooyi bari sida aan kuu sheegay dhegeysta waxaa markaasi aan inta badan ama infotrak baryahanba u dambeysay ee dabagal ku haysay dabasameyneysay bal waxqabadka xildhibaanada waxqabadka wakiilada dumarka waxqabadka sanadka iyo waxqabadka wakiilada m c iyada dhegeystayaal iyo sidoo kale gabaranaasha dhegeystayaal waxaasoo dhan ayaa hal mar maanta soo jumlaysay oo soo gabagaysay iyadoo aan inta badan isbuucii aan soo dhaafaynay aan ka hadlaynay bal waxqabadka gobanayaasha gobolka ugu wanaagsan dhegeystayaal mandheera ayaa gobolka waqooyi bari ugu wanaagsaneed waa gabanaha countigaasi waxaa sidoo kale sanadka isagana sidoo kale waxaa soo raacay gobolka waqooyi bari rooba haddaba markaad fiiriso mar kale dhegeystayaal markaad xildhibaanada waxaa haddana ugu horeeya oo kaalinta koowaad markaasi ku bilaabay kuna soo afjarmeen ama loogu soo xiraba dhankaas iyo mandheera isla marka markaad fiiriso dhaqdhaqaaqyada wakiilada m c yada ee doodaha markaasi waa baarlamaanka hoose ee wakiilada m c yada countiga mandera ayagoo haddana ugu shaqo badan ayaa la leeyahay halkey ku dambeeyeen countiyada gaarisa iyo countiga wajeer taasi waan kasoo hadalnay dhegeystayaal laakiin markan waxaan ka hadli doonaa bal waxqabadka xildhibaanka iyo weliba sida markaasi laga doonayo in wax ka qabto kana bedelo dhegeystayaal inkastoo uu markaasi dhaqdhaqaaq fara badan uu ka leeyahay baarlamaanka sidoo kale wax badan uu kusoo xagxagan karo macnaha loola jeedo in wax uu kusoo dhacsan karo deegaankiisna horumar uu ka gaarsiisan karo waxna uu qaban kara dhegeystayaal isagoo lacag aada u tir badan loogu talagalay qoondeynta markay imaato lacagta ee sanad maaliyadeedka dhegeystayaal ama sanadkiiba la siiyo lacagta c d f ta boqol iyo afartan milyan oo lacagta dalka kuwaasoo loogu talagalay in qarasho waxyaalaha markaas yar inuu ku qabto kuna fuliyo isdhexgal xooganna uu ku sameeyey dhegeystayaal sida warbixinta intooda badan ay ka hadlayso warbixinta waxaan eegi doonaa oo ka hadli doonaa dhegeystayaal xaqiiqada iyo waaqica rasmiga markaasi ka jiro deegaanada gobolka waqooyi bari iyo weliba sida xildhibaanada ee arintaasi kaalin doorka ay ku leeyihiin wax kaqabadka wax ka bedelka iyo hanaanka dhegeystayaal ee ayaga markaas kaga dhex muuqan karaan bulshada dhexdeeda taasi ayaan barnaamijka inta badan dirida ku saari doonaa dhegeystayaal anigoo yuusuf bakad ayaan kula socodsiin doonaa adigana inta badan fursad ayaan kuu siin doonaa si aragtidaad fikirkaada aad uga dhiibato cid waliba xildhibaankeed way ka hadli kartaa cid waliba ninkay soo dooratay dirad way saari kartaa haddii wax qabtay iyo haddii wax qabanin haddii aad amaanaysay haddaad amaanayninba adiga taa kuu tala laakiin muhiimada keliya waxaan ka hadlaynaa bal cidda markaasi waa dabcan siduu wax u qabtay iyo weliba maxay tahay sababtu ee wax markaas uu qaban waaye iyadoo dhegeystayaal infotrag xitaa warbixinta ayba ku soo daran qaar ka mid ah xildhibaanada gobolka waqooyi bari kuwaasoo ku sheegeen in aan waxba markaasi waxay ka wareystaan ayba garan waayeen iyo sidoo kale wax ayba qabteen ama wax ayba taabteen sanad markaasi ee lasoo doortay iyo weliba bilooyin markaasi ay u wehliyaan iyadoo ay deegaanka dhaqdhaqaaqooda iyo tegitaankooda iyo weliba ka dhex muuqashadooda eeba xitaaba ku yar tahay waa xildhibaano dhowra waa xildhibaano aada u tiro badan oo gobolka waqooyi bari kasoo jeeda dhegeystayaal iyo weliba gobolada kale dalka ee ka kooban kuwaasoo keliya baarlamaanka iska dhex fadhiyo ama kuwaasi oo iska joogo magaalada caasimada dhegeystayaal ee nairobi xitaa markaas aan sanbuuqanin deegaanada waxyaalahaas aan isdultaagi doonaa hadduu eebaha idmo adigana qeybta dambaan fursadda kuu siin doonaa aragtidaada fikirkaada iyo waxaa u diidayo in xildhibaankaada oo markaasi dabcan darajooyinka dabcan buundooyinkaada maanta la siinayo maxaa u diiday inuu asaga kaalinta koowaad kuu galo iyadoo dhammaan lacagta ay ka wada siman yihiin wakiilka dabcan waa xildhibaanada la wada siiyo dhegeystayaal sidoo kalena ay kaga firfircoon yihiin marka loo fiiriyo sanadka iyo marka loo fiiriyo wakiilka dumarka iyo sidoo kale marka loo fiiriyo xitaa gabanaha waxaa markaasi loo fiiriyaa in xildhibaanka uu wado fara badan uu leeyahay waxna uu kasoo soo dhacsan karo waxna uu ku qabsan karo deegaankiisa uu ku horumarsan karo dhegeystayaal haddaba haddaad ku sugan tahay dhegeysa nairobi nawaaxigeed waxaad naga dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal mombaaso waa hal ibar saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootida dhadhaab faafi iyo sidoo kale tanaariba masalaan waxaa naga dhegeysanaysaa sagaashan toddoba dhibic xal wajari habasino waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xaabastuufta banisa raamu lafi waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtu nahay waa sagaashan toddoba dhibic cibir isiolo balambala meeru madoogaashina dhegeysan waa hal cibir laba dhibic saddex marsaabit iyo mooyaale dhankaasi xuduudda etoobiyana waxay inaga dhegeysan karaan saaxiibadaasi sideetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m co k halkaas si toosa nagala socon kartaan iyadoo applicationka abka telefoonka smartphoneka ama telefoonada casriga halkaasna aad kasoo dejisan kartaan kalana socon kartaan barnaamijka sida iminkan tooska liveka u baxayo hogaanka idaacadda star f m maalin isniah dhegeystayaal arrimahaasi ayaan barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal hadda waxqabadkii xildhibaanka waxyaalaha markaasi looga fadhiyo maxaa ka mid ah dhegeystayaal kaalmaha markaasi hadda soo galeen iyo weliba kaalmaha markaasi ku jiraan qaar ka mid a xildhibaanada gobolka uqoybari sida warbixinta sidoo kale faahfaahinta aad ku maqlayseen dhegeystayaal waxaa markaas la sheegayaa majority ama badinkooda kenyaanka ama dadka shacabka waxay markaasi ka aaminsan yihiin waxqabadka qofka markaas uu qabanayo wax la taaban karo dhaqdhaqaaq markaasi ay u muuqdan karo dhegeystayaal iyo wax markaas ishooda qaban karto waxaa laleeyahay kenyaanka markii waxyaalaha laga weydiinayo iyo weliba waxyaalaha la taaban karo la arki karo waxay keliya markaasi qabanayaan ishooda ay ka hadlaan balse ma ka hadli karaan wax aysan ishooda qaban karin iyo sidoo kale wax aysan dareemi karin macnaha waxaa loola jeedaa wax isha qaban karto dhegeyste qofka in shaksiga uu arki karo laba ayaa loo kala qaaday dhegeystayaal in sheegii markaas aan u baahnayn in wax qofka laga weydiiyo tusaale in iskuulka isagoo waalidka waxba markaasi aan laga weydinin mise macalimiinta waxba laga weydinin ardadana aan sidoo kale soo fiijinaynin ama loo soo cirinayn iskuullada ay markaas ardada wax baranayaan iskana baranayaan markaasi ayaa laisweydinayaa xildhibaankii ayaa markaasi lacagta baasiriga iskuullada dhammaan ka wada bixiyey taasi waxaa laga yaabaa in quluub fara badan ay ku xasisho sidoo kalena ay halkaasi markaasisan noo baahnaynba in xitaa laga hadlo taasi waxqabashada rasmiga saxda la taaban karo iyo iskuulla iyo weliba in meelaha markaasi dabcan i c t da ama sidoo kale kombyuutarada lagu barto uu dabcan uu hagaajiyo ayna ku baran karaan iskuullada markaay soo dhameeyaan halkaasna si free macalin wax ugu bari karo halkaasna u helaan taasina waxay dareemi karaan dhalinyarada in halkaasi xildhibaanka uu dadaal uu sameynayo goobo kombyutara ah oo sidoo kale bilaash ah oo markaas waxay ku baran karaan taasina ayadana uma baahno in faahfaahin laga bixiyo dhismooyinka iskuullada casriga dhismooyinka musquulaha iyo sidoo kale buugagta iskuullada markaas magacyadu ay ku qoran yihiin in caruurta ay markaas wataan iyo weliba buugagta akhriska ee textbook loo yaqaano dhegeystayaal ayagana taasi waxay ka turjumaysaa inay faahfaahin u baahneen keliya waxay ka dareemi karaan heli karaan in uu xildhibaanka markaasi dadaalayo tan labaadna waa tan xildhibaanka la arkaya dhegeysteen oo dadka markaasi ku dhex jiro waxaad arkaysaa xildhibaanka oo markaasi la kulmaya boodhaboodhaada ama waxaad arkaysaa xildhibaanka la kulmaya kuwa markaasi caanoley dumarka caanaha ka iibsada ama waxaad arkaysaa kuwa suuqa ku jira dhegeystayaal oo qudaarta iibsanayo dadka tukaamaleyda dadka tuulo dabcan dhalinyarada isboortiga hablaha iskuullada markaasi kolojyada iyo sidoo kale isbitaalada isagoo markaasi boo booqanayo aadayo iyo meelo markaasi meel waliba arkayso inuu ka dhex muuqdo arkayso taasi ayadana waxay markaasi daliil u taha waxay markaasi ishooda ay dadka ay qabanayaan xitaa weli waxba uusan qabanin waxay markaasi ka turjumaysaa in dadkiisa uu ku dhex jiro in dadki uu dhageysanayo in dadka waxa ay markaasi kala duwan ay baahida qabaan uu maqlayo dhageysanayo taasi ayaa noqonaysaa dheganuglaashuhu xildhibaanka inta badan uu sameynayo iyo mid waxaa jirtaa dhegeystayaal labada qof ama xildhibaankaba oo markaasi uusan soo istaagaynin laakiin waxqabadkiisna sidoo kale aan la arkaynin iyo araggiisaba taasina dadka waa taasi waa dadka inta badan keenayso inay ka hadli karin ayna sidoo kale waxba ay ka bixin karin aragti ah sidoo kale fahamka qofkaasna mana soo bixi karo lamana ogaan karo waxay markaasi qofka ku noqonayaan dadka qof markaasi ay iska soo doorteen oo lagu qadamoyo dhegeyste waxaan eegi doonaa dhegeystayaal bal lacagta baasiriga iskuullada lacagta inta sanadkiiba loogu talagalay iyo weliba sida markaasi loo kala bixiyo iyo weliba waxyaalaha markaasi mararka qaarkood ee ku hoos jiro oo markaasi inta badan dadkaysan fahamsaneyn ayaa rabaa dadka inaan ka dabageeyo dhegeystayaal bal dhegta ii taago dhegta ii raarici adigana markan waxaan kula hormari doonaa dhegeystayaal lacagta baasiriga ee iskuullada loogu talagalay oo in lagu bixiyo ama kolojyada dhegeystayaal in lagu bixiyo mise in lagu bixiyo jaamacadaha ilmaha markaasi dhakhaatiirta badan baranayo iyo kuwa markaasi dabcan wax markaasi intifaac dabcan hadhow lagu dabcan qofka uu ku intifaaci karo ama sidoo kale bulshadan ay wax ka heli karto sidoo kale deegaankiisa dib ugu soo noqon karo in qarashaadka lacagta waxbarashada dib looga bixiyo way ku qasban yahay xildhibaanka lacag ilaa iyo hal milyan soddon iyo sideed ayaa loogu talagalay waa hal milyan soddon waa boqol iyo soddon iyo sideed milyan ayaa loogu talagalay dhegeystayaal xildhibaanka in sanad waliba loo soo geliyo qasnadiisa inuu sidoo kale noo soo geliyo dabcan inuu sida ugu maareeyo oo sidoo kale uu kala yareeyo baahida faraha badan ee deegaankiisa markaasi ka jirto kuna daboolo dhegeystayaal laakiin lama socotaa lacagta baasiriga qaabka loo bixiyo dhegeystayaal haddii aad ogeen hadda ayaan kuu sheegayaa oo dhagta ii taag haddaba kuwana si sax ay u bixiyaan kuwana si sax uma bixiyaan kuwana mama bixiyaan dhegeystayaal laakiin kuwa si saxda u bixiya waxay markaasi noqonaysaa in qof waliba uu lacag markaasi kusoo hagaagi karto lacag toban kun mise lacag laba iyo toban kun mise lacag kusoo hagaagi karayso ardaygaasi deegaankiisa sideed boqol sideed kun ama shan kun dhegeystayaal waakiin sida saxda u bixinayo caruurta dhammaan iskuda jaangu sidoo kale ku bixinaya taamkaasi si ay markaasi waalidiinta oga khafiifaan qarashaadka lacagta faraha badan ee iskuullada mararka qaarkood iskuulka boodhinka laga hadlaya dhegeystayaal ee jiifka halka kuwa dheygana oo markaas ka bixinayo cuntada iyo sidoo kale waxyaalaha basic needs ama waxyaalaha markaas daruuriga ay u baahan ama ay u baahan yihiin ardadaasi ay markaas lagu sameyn karo dhegeyst waxaan arki doonaa dhegeystayaal qaabka sida saxda aan loogu bixinin baasiriga dhegeystayaal waxaad arkaysaa in xildhibaan intuu soo istaago lacag gaaraysa ilaa iyo konton ama lixdan milyan oo lacag ah kusoo qorayo meel wuxuuna markaasi la heshiinayaa dabcan kuwa dabcan ugu sarsara macalimiinta ee maamulayaasha dhegeystayaal waxauna markaasi uu ka dhaadhicinayaa in ay lacagtan markaasi heli doonaan iyadoo dadka halkaas isku wada keenayo loo wadana sacbinayo loo wadana qosl loo wada nashxaradeynayo dhegeystayaal laakiin ogow lacagtaasi ma aha mid sax ah oo markaasi xildhibaanka uu ka bixinayo isla maalinta waxaa arkaysa aruurtooda haddana lasoo fiijinayo oo laleeyahay school fees keena oo fiijiya macnaha maxay tahay wuxuu keliya raadinayaa dhegeystayaal isha dadka in ay markaasi uu ka gado xaqiiqda rasmiga uu ka helo oo dadkiina markaasi oo magac ah uu ku reedsado iyo sidoo kale in indhaha dadka uu isku soo jeediyo in lacag intaasoo dhan uu bixiyay isla goobta fagaaraha ayuu ku leeyahay mar kale cid la soo fiijin karta ma lahan cid arday markaa la fiijin karto ama cunug arday ah la fiijin karo ma jiro aniga qarashaadka lacagta iskuulka bixiyey taasi waa been xildhibaanka mararka qaar taasi been ayuu ku sheegaa laakiin heshiis ayaa markaasi dhacaa oo inta badan lacagtaasi dabcan uu xildhibaanka la heshiinayo waa maamulayaasha iskuullada sare waa tan markaasi dhibaato ku keenayso dabcan ku keenaysa ardada iyo sidoo kale waalidiinta ardayga waxaa isla markii ka dhaadhacaysaa in fiiskii laga bixiyey isla waalidka sidoo kale waxaa ka dhaadhacsan in isla markiiba ardada ama wiilkeeda ama ilmaheedii markaasi laga bixiyey ama caruurtii laga bixiyey waxbarashadoo lacagtii dhegeysta laakiin waaba heshiis qorsoodi ah waaba heshiis markaasi maamulayaasha iyo xildhibaankayba kusoo heshiiyeen dhegeysta markii waxaa laga yaabaa lacagtii tiraha badneed ee gaaraysa lixdanka milyan ama toddobaatanka milyan uu sheegay in qarashaad iskuullada inuu ka bixiyo inaysan markaasi si toos ah ay u bixin oona ay u tegin ogow haye maxaa dhacaya maamulayaasha ayaa durbo la qancinaya dhegeystayaal oo lacaga yar la siinaya loogu talagalay loogu qanciyo in sidoo kale la aamusiyo iyo weliba in lacag yar markaas khasnadaha iskuullada la geliya dhegeysta si dhammaan loo wada maariyo waxaa laga yaabaa ilmaha boodhinka ku jira in ay markaas kusoo hagaagta lacag gaaraysa saddex kun iyo shan boqol ama saddex kun iyo sideed boqol kiiba taasi oo markaas aan kaafin karin waalidiinta kadibna ku qasbayso in ardaygii mar kale uu lacag bixiyo laakiin taasi mala socota adiga waalidow ama waxaa laga yaabaa inaad taasi ogeen kuna waa si sax u bixiya kuna maba bixiyaba oo markaas meelaha wax lagu bixinayo iyo meelo qaar maba warkamaba hayaba in yar oo markii lagu qalqayliyo ama buuq yar ay ka dhacdo ayaa laga yaabaa in in yar oo dad qoy dadkooda wax ay kasoo qaateen oo fiisar uu ka bixiyo dhegeystayaal uuba ku leeyahay markii dambe waxa uu ku leeyahay dabcan lacag weli ma soo dhicin oo lacagtii fiiskii ama lacagtii baasiriga c d f taan sugayn weli may soo dhicin bal tan ani jeebkayga ka bixinaya halka ma jirto wax uu jeebkiisa ka bixinaya maba jira xildhibaan jeebkiisa wax ka bixinaya dhegeysta aniga hadda kuu sheegayaa maba jirto mana la helayo haddaba bal xildhibaanada marka loo fiiriyo lasoo rogrogay baasiriga qaabka loo bixiyo iyo qaabka markaas nidaamsan ee iskuullada qaar ay u bixiyaan waxaa hadda maanta dabcan maanta kaalinta koowaad ka galay xildhibaanka dhegeystayaal ee ninka lagu magacaabo dindi nyoro oo kiharu laga soo doorto wuxuuna markaasi ku helay boqolkiiba toddobaatan sida wanaagsan oo baasiriga lacagaha qarashaadka ugu bixiya si hufanna ee qasnadaha ugu dhacdo kana kaafiya waalidiin fara badan inay deegaankiisa waxba aysan bixinin qarashaadka lacagta marka loo bigo iyo weliba iskuulla casri ah inuu dhisay waxaa soo raaca dhegeystayaal ninka loo yaqaano bita irungu oo ah dhegeystayaal kangema laga soo doorto boqolkiiba lixdan iyo sideed ayuu helay waxaa soo raaca ninka laga soo doortay gembe south dhankaasi meru dhegeystayaal ninkaasi waxaa asagana la yidhaahdaa murigi john pawl lixdan iyo lix waa wiil da-yar dhegeystayaal oo aada u yar wuxuuna asagana soo hoyey boqolkiiba lixdan iyo lix bal markaa fiiriso dhegeystayaal isla gobolka waqooyi bari dadkii aan soo doorana dhegeystayaal oo gobolka waqooyi bari waxaa hogaaminaya mandera east bariga east dabcan waa mandera east waxaa hogaaminaya xuseen cabdiraxmaan oo markaas ugu horeeya wuxuuna markaas isagana keenay konton iyo shan boqolkiiba iskul celis ahaan markii loo fiiriyo isku rogrogo waxaa soo raaca maxamed cadow oo wajeer south dhegeystayaal sidaad ku maqlaysi dabcan sida warbixinta ay kusoo saartay infotrug oo dabagalka xaqiiqada rasmiga markaasi ka hadlayso waxaana sheegayaan inay wax la taaban karo muuqdo ay markaasi ka shaqeeyeen ama sidoo kale ay dabcan la arki karo waxaa soo raaca ijaara cabdi cali oo asagana markaasi soo galay konton iyo saddex boqolkiiba dhegeystayaal markii laisku celceliyo soo raaca maxamed cabdi oo lafi laga soorto iyo maxamed oo dabcan mandera west laga soo doorta aadan yuusuf waxay markaasi la kala siiyey boqolkiiba kow iyo konton dhegeystayaal waxqabadkoodan waxaa lagu tilmaamay kuwa wax wanaagsan markaasi deegaankooda ka qabanaya kana dabcan kana bedelayo waxaana shakhsiyaadkan markaasi ka mid a sida maxamed cadow iyo sidoo kale xuseen cabdiraxmaan oo kuwa ugu horhoreeya ee gobolka waqooyi bari waxaa la sheegaya in ay kaalin door ay ka qaateen qeybta macalimiinta arday fara badanna ay sidoo kale manhaj dabcan goobta waxbarashada ay geeyeen ee waa dabcan macalimiinta waxaa sidoo kale ay ka shaqeeyeen in isbeddel markaasi ka sameeyaan deegaankooda isdhexgal xoogan iyo bixinta lacagta c d f ta dhegeysta baasiriga iskuullo aad u tiro badan iyo dhismooyin fara badan ay ka wadaan deegaano fara badan waa deegaanadooda ay ka dhisayaan iskuulo iyo weliba iyo weliba in iskuulo dib loo soo waa dabcan in renovation lagu sameeyo ama dayactir lagu sameeyo isla sidoo kale ijaara cabdi ayaa asaga arrintaasi la mid ah iyo sidoo kale xildhibaanka maxamed cabdi lafi laga soo doortay iyo sidoo kale kan mandera west laga soo doortay aadan yuusuf oo asagana markaasi sidaa la mid ah markaasi dhaqdhaqaaqooda uu muuqdo oo dadkana ay markaasi raalli ka yihiin dadkooda haddaba markii loo fiiriyo gobolada dhammaan gobolka waqooyi bari wuxuu ka soo galay markii laisku celceliyo afartan iyo sagaal boqolkiiba dhegeystayaal wuxuu markaas dulmiyey koob iyo konton dhegeysta nairobi ayaa soo raacdaa koob iyo konton dhegeystayaal waxay lumisay afartan iyo sagaal halka sidoo kale rift valley konton iyo afar konton iyo saddex magaxeebeedka waxaa sida marka laisku celceliyo dhegeystayaal ee hadda kaalinta koowaad markaasi gelaysa eastan iyo waa dabcan waa bartamaha dalka dhegeystay ayaa hadda laleeyahay way hogaamineysa oo la soco kaalimaha wanaagsan ay xildhibaanadooda waxqabadka deegaankooda ay ka qabanayaan dhegeysta waa sidaan barnaamijka diiradda ku saaran ee kaga hadlaynay waa dabcan waa xaalada iyo weliba xildhibaanada ay hadda ku sugan yihiin ilaa iyo boqol iyo konton xildhibaan ayaa dhegeystayaal magacyadooda lasoo xusay soo qaada dhegeystayaal laakiin qaarkooda gobolka waqooyi bari intooda badan kuma jiraan dhegeystayaal laakiin xildhibaan laga tegay ma jiro ilaa markaa ilaa waxaan ka ahayn xildhibaano magacyadooda aan lasoo qaadan dhegeystayaal waxqabadkoodu aada u yaryahay toddoba waan fiirinayna dhegeystayaal magacyada iyo weli waxaa laga yaabaa in dad qaar isleeyihiin maxaa looga tegay magacyadaasi maxaa keenay oo waxqabadka u yaryihiin maxay dadka sidoo kale u fahmaynin xildhibaanadaasi haddaba kuwaasi kama hadlayno saaka laakiin waxaan ka hadli doonaa arrintan aan u bandhigi doonaa u dhaafi doonaa dhegeystayaasha haddaba dhegeyste adigaa ka hadli doontaa dhegeyste balla xildhibaanka waxyaalaha markaasi laga doonayo looga baahnaa in uu qabto inta badan xildhibaanka waa uu ka duwan yahay kuwa kale isagoo markaasi uu awood fara badan uu leeyahay lacaga fara badna markaasi khasnada ay usoo gashay sanadkiiba loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay in lagu horumariyo deegaankiisa laguna dabcan loogu talagalay waxyaha qabyada ah oo markaasi laga tegay in deegaankiisa ku horumariyo ku qabta dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhegeystayaal in lacagta baasdariga iskuulada uu ka bixiyo ilmaha aan awoodda tabarta lahayn sidoo kale waalidiinta oon awoodi karin in qarashaadka caruurtooda ka bixiyaan caruurta oo dabcan waalidiinta raallihada waalidiinta oo la dhibaateysan caruurtooda waxbarashada sicir bararka hadda sare u kacay iyo sidoo kale dabcan abaarihii faraha badnaa ama dhibaatooyinkii abaarihii ka dhacay wadanka markaas ugula kulmay ama gobolka waqooyi bari la kulmeen taasi keentay in dabcan caruurta aysan awoodi waayeen qaarkood ay awoodi waayeen ama waalidiinta ay awoodi waayeen inay ka bixiyaan lacagta qarashaadka iskuulka dhegeystaan haddaba waxaasoo dhan ayaa markaasi laga doonaya waa dabcan inuu bixiyo macalin dabcan inuu bixiyo waalidka laga bixiyo kana bixiyo xildhibaanka dhegeystayaal arrimahaasi kaalintaasi doorkaasi laga doonaya inuu ka qaato laakiin markan waxaan u imaanaynaa dhegeystayaal arrimaha fasalada ama waxyaalaha markaasi la doonayo in xildhibaanka uu ka shaqeeyo uuna ku horumariyo deegaankiisa dhegeystayaal xildhibaan weliba deegaankiisa uu horumarin karaa xildhibaan weliba deegaankiisa uu qurxin karaa xildhibaan weliba dadkiisa uu mideyn karaa xildhibaan weliba dadkiisana wuu ku dhex jiri karaa waana ka dhex muuqan karaa dhegeystayaal laakiin markaad isku fiiriso xildhibaanada kale siday dadkooda ugu dhex jiraan ama sidoo kale uga warqabaan dabcan wax weliba markaas deegaankooda ka dhacayo waxaa laga yaabaa inuu ka ogyahay mase ogyahay ama dad wakiilo ay markaasi u jeegaan dabcan xildhibaanka laakiin kan gobolka waqooyi bari waxaa laga yaabaa inuusan fahansaneen dhibaatada xaaladaha murugada culeysada faraha badan ay markaas dadkooda ku jiraan dhegeysti sidoo kale uu ka warqabin waxa ay u baahan yihiin iyo waxaysan u baahneen haddaba markaad fiiriso waxaa laga hadlayo in uu markaasi qabto school infrastructure registal ama inuu iskuulka ku dhiso ama sidoo kale in musqulo uu dhiso ama iskuulka inuu sidoo kale fiiriyo baahida ay qabaan in markaasi laboratorida ama qeybta markaasi dabcan shaybaarka ay markaasi lagu kala ogaado ama ardada wax lagu kalbaro sida sayniska waa chemistryga biologiga in markaasi laab halkaas looga hagaajiyo mise looga dhiso dhegeysta waa mid waxtar u noqon karto ardada iyo sidoo kale iskuulada inta badan waa tayada ayaa lagu tilmaamay in ay ka yar tahay oo sidoo kale aysan jirin gobolka waqooyi bari dabcan laab oo markaasi dhammaystiran laab loogu talagalay dadka ama caruurta inay wax badan ka fahmi karaan ardada dhegeystayaal iyo sidoo kale in deer uu dhiso iyo sidoo kale in iskuulka quruxdiisa bilicdiisa la dhiso dhegeystayaal dabcan dispensaryga isbitaalada dhegeystayaal yaryar ee deegaanka waxaa laga yaabaa deegaano fara badan in isbitaallo aysan ka jirin kuwa dabcan waa kuwa kliniga loo yaqaano oo inta badan daawooyinka laga heli karo sidoo kale waxyaalaha dadkaay u baahan yihiin bukaanada ay ka heli karaan banadolka britonka iyo cirbadaha markaasi dabcan qalajisada cirbadaha dhegeystayaal ee kaliyada wax waliba waa dabcan wax waliba qofka bukaanku ka heli karo isbitaalkaasi iyo weliba mid yar oo kasoo qaadan karo ama laba qof ama saddex qof oo markaasi kalkaalisooyin oo caafimaadka uu keeni karo deegaanka ama tuuladaasi si markaasi baahida iyo dhibaatada iyo xaaladaha markaasi loo yeerayo iskuulada baasaskooda ee markaasi dalxiiska ay ku aadi karaan mise wareeg ay ku aadi karaan mise meelaha markaas ay u baahan yihiin tartan inay kasoo qaybgalayaan isboortiga iyo weliba tartamada xisaabaadka tartamada sayniska iyo waxyaalaha markaas tartanada kale ay la soo geli karaan iskuulada inay baas markaas u baahan yihiin inkastoo baas ee qaarkood ay qabaan qaarno aysan qabin laakiin ay haddana ku yaryihiin oo iskuulada qaar markaad arkayso ama aad tagto waxaad arkaysa saddex iyo afar baas inay qabaan oo caruurta ay markaasi xil waliba lagu qaadi karo meesha doonaan ay ku tegi karaan laakiin gobolka waqooyi bari taas iyadana kama jirto markaad fiiriso gawaarida gurmadka ee ambulanska inuu sidoo kale uu awoodi karo ama xildhibaanka uu geen karo si markaas dadkiisa ugu daryeelo ugu daneeyo uguna daryeelo uguna dabcan waa daryeel uu halkaasi caafimaadka wax uga qaban karo taasi waxaa leeyahay isagana markaas uma soo jeedo kama muuqato laakiin meelaha kale waad arkaysa oo way helayaan waxaa mar kale fiirinayna dhegeystayaal bal xildhibaanka waxaa markaa looga baahan yahay dhegeystayaal dhanka biyaha in wax ka qabto isagoo markaas iskaashi xoogan la sameyn karo wasaaradda biyaha dhegeystayaal iyo weliba in uu deegaanka wax ka qaban karo biyaha haddii tan tan dowladda dhexe la waayo waxaa markaas ka shaqeyn kara in ceelo la duro in sidoo kale hogaabiyo dabcan la hagaajiyo oo biyaha dhibacda ee roobka markaas ay ku dhacaan iyo xeelad weliba dadka uu ka samata bixin karo xoolahooda iyo ayaga weliba inta badan dad reebaadiye ayaan u badannahay oo gobolka waqooyi bari markaasi ku nool ku dhaqan taasi waxaa leeyahay tan countiga way ka gaabisay tan dowladda dhexena way ka gaabisay isla xildhibaankii markaasi dooda fara dooda geen waa dooda markaasi geen karaa ama waa dooda markaasi geen karo oo dhanka baarlamaanka ka doodi karo oo sheegi karo dhibaatada iyo xaaladaha ee markaasi deegaankiisa ku sugan yihiin inuu ka horamo dhegeysta ma la socota xildhibaanka inuu deegaankiisa la doonayo in sabtida iyo xadda iyo isniinta ay halkaasi ay ku maqnaadaan oo ay la soo socdaan ama xaaladaha ay soo ogaadaan dhibaatada iyo baahyada iyo waxaa soo kordhay hadday amniga tahay hadday dhanka waxbarashada tahay hadday caafimaadka tahay hadday dhegeysta horumarka tahay hadday dhaqaalaha tahay iyo wax walba dhegeysta wadooyinka xitaa hadday tahay waa in markaasi baarlamaanka markaas dib markaas u geeyo oona kala adlo sidoo kale loo waqti loo siiyo loona hagaajiyo waqti markaas ay ku doodi karaan dhegeystayaal laakiin taasi hadda waxaa arkaysa xildhibaanka waqtigii loogu talagalay dhegeystayaal in meelo kale uu iskaga mashquulsan yahay kow wuxuu ku mashquulsanya meel wax laga daafurayo dhegeystayaal oo nairobi ah waxaa laga yaabaa in guri meel laga daafurayo inuu joogo meel iskuol laga xirayo inuu joogo iyo sidoo kale meel xaflad oo markaas madarse caruur wax markaas ku dhamaysa inuu jooga laga yaabaa laga yaabaa inuu adiga meeshii la rabay in waqtiga ku geliyo oo sidoo kale juhdi dadaal uu kugu bixiyo uu ku soo wareega deegaankiisa maalmahaasi oo sidoo kale soo eego dhibaatada iyo xaaladaha iyo waxay sheeganayeen tabashadooda kadibna uu soo qorto markaasi uu miiska baarlamaanka uu la imaado halkaasi lagu wada doodo go-aana markaas rasmiga laga soo saaro bal ka waran haddii markaas aan lagu imaanaynin lagu doodaynin lagu arkaynin lagu wareysanaynin xaaladaadan la ogaanaynin waa cidda cidda markaas doonayso in markaas waxay ka qabtaan inay ka bedelaan dhegeystayaal xaaladda xaaladahaasi ayaa waxaa markaasi keenaysaa in dabcan xildhibaanada gobolka waqooyi bari xitaa magacyadooda qaar aan la sheegin inta yar oo markaas waxqabadkooda la taaban karo lasoo saaray laguna ogaaday in dhaqdhaqaaqooda uu wanaagsan yahay in dhaqdhaqaaqooda ay markaasi tusinayso dadaallo iyo daliilo ah in wax ay qaban doonaan mustaqbalka ee dhegeystayaal shanta sana ee dhammaadkeeda ilaa laga gaarayo ee markaasi sida hadda ay ku bilaabeen oo waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari hadda waa dabcan biyo kumay bilaabin dheesdhimana kumay bilaabin wadooyinka sidoo kale kumay bilaabin koronto markaas guryaha la gelinaya balse wuxuu ku bilaabin laba shay oo ka mid ah baasdiriga iskuullada inay bixiyaan iyo sidoo kale in ay markaas dhisaan iskuullada ee dhegeystayaal ee ama la dayactiro iskuullada qaarkood iyo weliba xafiisya markaas dadka ay u baahan yihiin ee dadka maamulada maamulka dhegeystayaal ee markaas lagu dabcan lagu wadi karo tani waxay markaas xaqiiqada iyo dabagal ku sameynaysaa dadka baahiyadooda in markaas dadka lagu ogaan karo dadkana ay soo saari karaan in xildhibaanka wax uu qabtay inuusan xildhibaanka wax qabanin iyo sidoo kale xildhibaanka in dhaqdhaqaaqiisa magaalada ka dhex muuqato hadday ka dhex muuqatana haba muuqatee ma qabanaya ma ogaanaya bal xaaladda dadka ma sidoo kale ma u tegaya dhegeystayaal taasi waxaad leeyahay lamid ma aha markaad fiiriso sawirada qaar oo lasoo qaadayo xildhibaanada dadkooda markaasi ku dhex jiro goobaha dukaamada dhegeystayaal goobaha ganacsiyada goobaha markaas dadka ee tuulooyinka markaas ay joogaan ay iskugu imaadaan iyo sidoo kale in xaafadaha qaarkood xitaa ay tagaan xildhibaanada deegaanada kale dhegeystayaal sida dabcan meelaha aan ka hadlan ka mid ah sida countiga nyeri sidoo kale countiga western ama galbeedka dalka western iyo sidoo kale bartamaha dalka xeebta ayaa ka mid ah dhegeystayaal iyo weliba dhanka yanza in xildhibaanada dadkooda ay ku mashquulsan yihiin dhegeystayaal dadkooda ay dhexgelayaan iskaashi xoogana ay markaas dabcan isla galayaan isla samaysanayaan laakiin tan gobolka waqooyi bari waxaa leeyahay xildhibaano yar oo aan gaaraynin lix ayaa markaasi dhaqdhaqaaqo ama toddoba aan gaaraynin ee dhaqdhaqaaqa markaasi ka wadaan oo doonayaan in ay shantan wax markaasay ku qabtaan kana bedelaan kagana saaraan baahida dadkooda markaas ay qabaan dhegeystayaal waxaana keliya laba qodob ay hadda diiradda saarayaan halka saddexda qodobna ee markaas dhaqdhaqaaqooda weli oo iyadana sidoo kale si toos uusan u bilaabanin iyadoo guud ahaanba ee gobolka waqooyi bari ee culeysya weyba iska jiraan laakiin hadda waa mid markaasi sii badanayso oo dhegeystayaal culeysya fara badan iska jiraan bal ka waran ilaa iyo hadda waxaa markaasi isan jirin dood markaasi baarlamaanka la geeyey ku saabsan marka laga soo tegay xildhibaanka dhadhaab dhegeystayaal faarax macalin oo bishaynu soo dhaafnay ka hadlay dhanka dabcan baarlamaanka oo sheegay inuu daba sababta markaasi hakadka loo geliyo iyo sababta markaasi dabcan dibdhac ugu imaad wadada xiriiriso madogaashi ilaa iyo mandheera in markaasi dabagal lagu sameeyo sidoo kale jawaab si rasmiya sax awaafi ah la siiyo ayuu markaasi codsaday faarax macalin wakhtigaasi bishaynu soo dhaafnay dhegeystayaal laakiin ilaa hadda ma jirto cid markaasi waddo ka hadlayso cid dabcan in la hagaajiye ka hadlayso iyadoo hadda roobab xoogan ay dhacayaan oo sidoo kale meelaha qaar ay biyaha fadhiisteen halka dadka sidoo kalena biyaha guryaha ay ugu galeen dhegeystayaal sida aad ku maqlayseen xildhib dabcan senatarka mandheera cali rooba oo ka hadlay kuna sheegay inay hadda dowladda dhexe ay kaga fadhido sidii arrimo gurmud deg dega biniaadinima dadkaasi ay kusoo gaari lahayd dhegeystayaal waxaan loogu qaban lahaa laguna samaata bixin lahaa dhegeysta dadka roobabka wuxuuna ku tilmaamay tan inay qayb astaan u muuqatay tahay mid aliniino ah dhegeystayaal oo deerti biyo badan oo dad fara badan ay dhibaato iyo xaalad culus markaasi ay ku gaartay ay ku keentay una dabcan sabab u noqotay biyahaasi faraha badna waqtigaasi da-ay roob ka mid ah haddaba arrintaasi ayaa keenaysaa dhegeystayaal in hadda aysan jirin dood baarlamaanka la geeyo ay ka doodaan ama xildhibaanada gobolka waqooyi bari iskugu imaadaan kana hadlaan waxa ay u baahan yihiin dhegeystayaal mar dabcan isbuuca aynu soo dhaafnayahayd markii qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee sidoo kale wasiirka difaaca dalka ayaa markaasi la kulmeen madaxweynaha aqalka madaxtooyada kana hadleen waxa loo baahan yahay iyo waxaa markaasi looskaga fadhiyo in ay markaasi dabcan ay kasoo dhacsan karaan madaxweynaha dalka dhegeystayaal waxayna soo hadal qaadeen arrimo fara badan ilaa iyo qodob sideed qodob gaarayo oo la doonayo baahi in gorobka gobolka ay ka jirto loogana fadhiyo madaxweynaha in uu markaasi uu ku tago halkaasi socdaal sidoo kalena ballamo mashaariica oo halkaasi ka fuliyo sida ay markaas heshiiska qorsho u ahaa dhammaan xildhibaanada gobolka waqooyi bari marka laga soo tago laba iyo saddex oo markaas aan soo xaadirin halkaasay dhammaantood iskugu wada tegeen lana fadhiisteen madaxweynaha kana hadleen xaaladda ee gobolka uu ku sugan yahay ayagoo guddoomiye ahaan ama as-ag guddoomiye ahaan ay halkaas u tegeen waxaana wax walba kusoo dhaadhacsadeen kuna sheegeen inuu madaxweyneha wax ka qaban doono mustaqbalka dhegeystayaal laakiin taasi waxaa ka horeysa taada dhegeystayaal oo marka hore muhiimadda iyo deeradda inaad saarto sida markaas wax lagu dabcan deegaanka uu qofka xildhibaanka ku horumarsan karo iyo weliba dhibaatada iyo culeysada ka hortaagan xildhibaanka in ay arintan waa dabcan arrinta ku aadan deegaanka gobolka waqooyi bari sidaa aan markaasi ku sheegnay xildhibaano yar ayaa markaas lasoo sheegay oo toddoba aan gaaraynin haddii toddoba gaaraynin dabcan lix toddoba ma gaarayaan dhegeystayaal toddobadaasi waxaa lagu tilmaamay lagu sheegay inay dhaqdhaqaaq hadda markaasi ka wadaan ha ugu badnaatay mandheera oo markaasi hadda kaalmaha wanaagsan iyo doorka wanaagsan ay ka ciyaareyso sidaa markaasi wax ay dabcan deegaankeeda ama dadkeeda wax ugu qaban lahaa dhegeystayaal haddaba dhegeystayaasha dabcan waxba hadalka iyo waqtiga kuma dheereynaya dhegeystayaasha aan waqtigan fursadda siin doonaa cid walba waxaan siin doonaa saddex daqiiqo si aan cid walba aan qof walbaan u ogaado deegaankiisa waxa la sheegayo iyo waxaan markaas aan la sheegaynin deegaankaada maxaa ka cusub dhegeysta xildhibaanka ka waran saaka waa xildhibaanka keliya ayaan deeradda saaraynaa bal waxqabadkiisa waxtarkiisa iyo weliba xaaladiisa markaasi deegaan ahaan iyo doorasho ahaan marka loo fiiriyo inuu ka dhex muuqdo inuusan uu ka dhex muuqanin deegaanka ma ka maqan yahay mise waa uu joogaa maxay tahay qaarka inta badan magacadaha faraha badan ee lasoo xulay lasoo qoray inay haddanasan ku jirin midka ka socdo gobolka waqooyi bari marka laga soo tago shan shantaasna waxay kala yihiin dhegeystayaal hadda aan kuu sheegay shantaas waxay kala yihiin dhegeyste waa ninka mandheera north north waa mandheera east laga soo doortay raalli haade xuseen cabdiraxmaan oo konton iyo shan boqolkiiba hele halka maxamed cadow wajeer sood waxuu hela asagana dhegeystayaal ee konton iyo saddex waxaa sidoo kale soo raaca ijaara ee dhegeystayaal cabdi cali waxaa saddex maxamed cabdi owlafi laga soo doorta mandheera waxaa sidoo kale soo raaca aadan yuusuf oo asagana koob iyo konton waa shantaasoo keliya waxaa mandheera dhammaan ka socdo waa dhammaan awraali ahada oo gobolka waqooyi bari ka socda shantaasi halka qaarkoodna xitaa magacyadooda aan la xusinba ama la sheegin dhegeyste xildhibaanadaasi shanta dhegeystayaal ayaa keliya saaka la xusaya oo la sheegaya gobolka waqooyi bari in dhaqdhaqaaqooda iyo weliba basentajkooda uu hadda aada u wanaagsan yahay laakiin kamay hoos barin konton konton iyo kow ilaa iyo konton iyo shan ay hadda markaasi haystaan oo intaasi shanta xildhibaan oo gobolka midna gaarisa ayuu kasoo jeedaa county midna wuxuu kasoo jeedaa wajeer county saddexna waxay kasoo jeedaan dhegeystayaal mandera county dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal arrimahaas ayaan barnaamijka saaka diiradda ku saarayna bal qof waliba xildhibaankiisa ayaan dhegeysanaya saaka oo aan doonaya bal in cid walba ay ka xog waranto bal adiga deegaankaada tuuladaad ku sugan tahay magaaladaad ku sugan tahay bal xaaladda iyo weliba waxaa markaas ilaan waxaan mar hore aan kuu sheegay oo ku dabcan aan kuga aan kaaga aan kuu sharaxay ee ku aadan waxaa looga fadhiyay xildhibaanka dhegeysta ileen wax la muuqdo oo la taaban karo indhahaaday qaban karaan iyo sidoo kale wax markaas indhahaad aysan qaban karin laakiin oo markaas aad maqlayso keliya saasu waa labadaasoo keliya keliya laakiin maxaa muuqda iyo sidoo kale maxaansan muuqanin ee xildhibaanada aysan inta badan ay qabanin haddaba gobolka waqooyi bari sidaad maqlayseen ilaa iyo sanadkii xildhibaan waliba waxa uu qaata boqol waa hal boqol iyo soddon iyo sideed milyan oo lacagta dabcan lacagta dalka oo loogu talagalay lacagta c d f ta lagu meelmariyo lagu hormariyo dhegeysta deegaanka inta badan waxaa leeyahay lacagahaasi qaarkood si saxa oo hufan uma bixiyaan qaarna way bixiyaan oo qaarna dhegeystaal maba bixiyaanba oo agtooda xitaa ma maraan qaarna si siyaasadeysan ayaa ku jirtaa oo musuq maasuq ku jirto qaarna waxaa markaasi ay ka danqanayaan dhibaatada iyo xaaladaha dadka dadkooda ay ku jira waxayna markaasi u horayaan in ay si sax ah si siman ay u wada bixiyaan u wada gaarsiiyaan lacagtaasi c d f ta dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxib yaal waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal saaxib yaal balqadadka telefoonada ayaan si toosa dhegeystayaasha u siinayaa haddaba adin baa xildhibaankaad wax ka sheegi kartaa laakiin caayin lama ogolo aflagaado lama ogolo sidoo kale xadgudub lama ogolo in qofka aad ku xadgudubtaa aada ku xadgudubtaan balse keliya lagaaga doonayo ayaa keliya lagaaga keliya lagaaga doonayaa inaad markaasi aad ku fiiriso kuna qiimeyso xaaladda iyo waaqica rasmiga markaasi ka jira dhegeysta deegaankaada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan namarada sida tooska dhegeysta usoo beegsan kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambarkaasi keliya hal nambar oo noo shaqeynayo keliya dhegeystayaasha ka qayb qaadan karaan waa lambarka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba lambarka kale ee dhegeysta ayaa teelkana asagana waxaan ka waan ka cudur waan ka cudur daaranayaa balse dhegeystayaasha waxaan leeyahay isku daya lambarka kale inaad naga soo wici kartaan ee safaricom ee eber toddoba waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas ay si toos ah usoo beegsan kartaan qadka telefoonki saaxiibka dhegeysta ugu hore barnaamijka saakan uu daafuray soo dhowow magacaaga halo star f m soo dhowow magacaagii sheeg wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhowow xasan halkee ka halkee ku sugan tahay lagdheera xildhibaankaada meesha magacaada kuma magaciisa kuma jiro haye haye maxaa sababa maxaa dhacay maxaa sabab u noqon kartaa is leedahay marka koowaad dacwada ku furneed haye waa laga heshiyey dacwadii oo waxaa ka dambeysay lacag c d f oo la bixinaysay oo dabcan iskuullada la bixinayo qarashaadkii la bixinaye haye maxaa kale
waxaan ogey in imbiyaasha markay sanadka ugu horeeya intay imaadaan magaalo madaxda oo lagdhera ay ka bixiyaan wixii ay bixinayaan ay dadka u sheegaan haye
walahi imbiga anaga weli ma soo istaagin meesha imbiya kasoo istaagay waa sax waa ii sheegtay oo weli muu imaanin sababta ii sheegan sabab baan u baahanaya magacaaga muxuu ahaa
xasan xasan oo sababta marka ii sheeg wallaahi ma garanayna de sababtu dembiyaashu weligood dembiyaashu noloshan way waxtar la-aay way waxtar xumaaya haye
marka waa inay dadhaan jirin hadda kan kobaa ka horreeyey maalinka ugu horreysay wuu imaaday isguullada kulli jeegagoodu gacanta ku geliyey hadda weli ma hayno arrin saas oo kale oo kama dhicin weli labdheera xasan dhanka baasiriga waxaa laga yaabaa in ilmo ay ku akristaan haddii ay ku akrisan waxa laga yaaba wax inaad maqasho dhegtaada ay maqlaan soo sax ma ahan
hadda ilmahayga afartii way ka bogeen laakiin indiyaashii labadii hore kan ka horreeyeen baasiri fiican bay qaadan jireen ilmaha
baasir laakiin waxaad maqashay ma jira dadka ay hadalhayaan oo dadka ilan waa waa la wada degan yahay dadka ilan waa isku xanqarsadaan waxn baa la maqlaa waxn baa la sheegaa dadka markay magaalada joogaan maxaad maqlaysaa waxaa niigu hadal badan aad aad ku hadal haysaan maxay tahay markay imaatay xildhibaankiina
wallaahi niyow daa'ira ma maqlayn waa maqan yahay ninkii sidii buu nooga maqan yahay haddii dacwadii ka dhamaatana weli ma imaanin warkiisa ma maqleen magaciisa xildhibaankaas
cabdiqaadir xuseen carabduur baa la yidhaha waa carab dur waa tahay aad baad mahadsan tahay waa hagaag carab dur asaga magaciisa meesha kuma jira isagana waa hagaag bal dhegeystaha kale qadka telefoonkan siiyo isagana star f m soo dhowo magacaaga halo star f m waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaagii sheeg maxamed cabdulaahi halkee ku sugan tahay maxamed cabdulaahi barquuqe waa dhankee hoos maataa dhankee hoos maataa lagdheera aye bal adigana haa marka adiga cudurdaar baad u yeelaysaa xildhibaanka oo leedahay kayle iyo buuq baa ka jira laakiin in wax qaban baad aaminsan tahay inta yara soo hartay e oo arigii batuulada ariga laga xada laakiin ariga la xada iyo xildhibaanka maxaa iskaga xiran haa haye ma weligaa ma maqashay xildhibaankaada intii lacag intuu lacag qaata sanadkii ma lagu sheegay markii mishaarkiisa marki mishaarkiisa lagama hadlayo lacagta deegaanka lacagta deegaanka ma la socotaa intuu qaato xildhibaanka qadka ayaa ka xun dhegeystahaasi waan ka xumaay waa ka gudbaya maxamed cabdulaahi dhegeystayaasha yaan doonaya inaan iswaraysano bal inaan isyar ogaano bal qof walba xildhibaankiisa ee dhegeystaa waayo soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
yuusuf bakad waa ku salaamaya magaca ii sheeg magacaygu waa xuseen faliir xaaji xuseenow waa ku salaamaya in badan
walaa saasoo kale in badan aan kuu salaamaya haye halkee
agar jariir lagdheeraa ka tirsan tahay lagdheera bay ka tirsantay maasha allah saddex ruuxoo lagdheera haye bal haye adigana
oo waxaa laga warramayaa kulley waa embiyaashaan umalinaya waa sax cid kale lagama hadlayo
de embi waa iska embi markii lasoo doorto baa dad ugu dambeyn ha ugu dambeyso maxaa kale
waxaa kale hadda yar kale aan soo doorana horta waa yar waa yar cusuban inkastoo hadda oo maaragtay shaqaaqooyin kale oo xaggan maaragtay dacwad dacwad iyo waxa iska jirin cabdi cali asagana uu cusuban yahay lama socotaa kan ijaara
kan ijaara asna waa cusuban yahay laakiin wax buu qabtoo la sheegayaa oo weliba qoraallo ah la arkaayo sawiro la arkaayo kaada markaa shaqaaqa iyo waxa baa ku fur cudurdaar baa u yeelaysaan marka maxaa ka filanaysaa marka intaas inta hadda waa arrintaas waa lasoo dhameeyey siyaasiyiin duqeeyaa u fariisteen oo gofanaha uu ka mid ahaa nadiif jaamac arrintaas waa la dhameeyey oo meel baa la saare
inta ijaara ninkan uu wax ka qabanaya kan horta waa intuu dacwadda ay ku fulneen waa saxa ma diidinit hadda taas way soo dhammaatay oo hadda taa waa laga gudbay oo wax hadda ku haysta dacwad ma jirto waxaasna waa laga gudbay maxaa la filinaya marka hadda waxaan ka filanhaynaa horta inuu sida hore uu dhaamo oo maaragtay laakiin neefka suuxana yari markuu doog cuno wuu iska dararay mog marka doog ba ma doog kala sugaysaan
hadda inuu daralaan suuhaynaa safartan hadda usoo horeysa inuu darar keeno oo maaragtay oo wax qabtaan suuhaynaa haye
inuu badhay iska ahaada ma suuhayno haye
de nin haddii dunyadiisii ay dalka joogto geel buu leeyahay lo buu leeyahay hadda meesha ani aan ka hadlahay hooyadii iyo fadhiyaa geel buu ku dhaqaaleysaa mog aada iyo aad hadduu wax qabanayo dunyadiisi iyo dadkiisi wax u qaban haye
hadda ma filayo inuu dhalanku intuu dadbo sidii kuwii hore uu iska sii jeedsan oo meeshaa uu iska taagnayn camboo uu iska cunayo horta uma malaynayay haye
dhaarta uu imaado weli hartanna ma usoo gaarin markaan runta kuu sheego oo wuu maqan yahay muxuu ku maqan yahay wadanka hadda hadda meeshan aan joogno wuu ka maqan yahay oo siduu xagga hadda ay weli noomu imaanin intuu intee u dirta adiga mer- meeshaad u dirta intee ahayd meeshaan u dira de baarlamaanka ahayd meeshaan u baarlamaanka waxaa la- sabti iyo axad iyo isniin waa in dadkooda ay la soo joogaan talaadana ay baarlamaanka kusoo noqdaan ma la socotaa sax sax waaye saddexda maalin muxuu ku maqan yahay
tan aan hadda ka sugayo ah yaa taa ah haye
marka waxaan malaynayaa horta inuu gacanta la qaban doono oo fadhiga uu naga kicin doono oo waxyaalo badan oo hadda naga dibna uuna tusi doonaan u oo malaynayaa hadda rajaa qabta iniga raja ma ahee bes bes waad mahadsan tahay xuseen falero shukran jaid jaid jaid aaban aad baad umahadsan tahay rajadaas waa la qabaa Een, waa mahadsan tahay Een, bal xigaha kale qadka telefoonka isaga isaga dabcan ansiya isagana ee reer mandheera iyo reer wajeer iyo reer gaarisaba legdheera waa maqlay inkastoo gaarisaka ay ka tirsan yihiin bal magacaaga ii sheeg adigana
faarax baa layidhaha faarax walkee ku sugan tahay
waxaan ku suganahay balambala soo dhawow faarax balanbala haye
annaga maxaa laga hadlaa imbiga soo maaha Ku- waana xildhibaanka ugu xun oo gobolka waqooyi-bari balanbala uu kasoo jeedaa haye maxaa maxaa ku daraysaa waxaan ku daray ninka annaga wax uu noo qabto iska daaya maalinkuu soo galay baa warkiisa noogu dambeeyey maxaa ku- maxay ku dhacday
dee waxay ku dhacday asagun baa la weydiin lahaa annagana ma naqaan maya isaga lama weydiinaya adiga xitaa inaa lagu weydiin waayo ilaan adiga deegaanka ah ilaan adiga o Anaga- maxaad iniga samayseen maxaad is- isagana iniga samey maxaa inigana ka samayseen
haddee ninkii haddaad masjid dirto kaama qa- masadkii kaama qaado oo telefoon kaama qabto intee markaa Nairobi message ka markaa gudub dhacdaan- oo wicitaana ka gudub laakiin wax la taaban karo ma jiraan uu xildhibaanka uu qabtay Ha, sheegin ha sheegin ma markii ugu horreysaa mise horta waa markii labaad waa markii labaad markii hore uba dhaamayba markan hadda waxaan u malay wuu iska shilim aruursanaya oo rajo kama qabaa leedahay
hadde way u eg tahay hadda- marka faaraco qofka aan rajo mar kale xi- siyaasi aan ka qabin marka waxaa leedahay qa- xilka mar- markaas u dambe wixiisa aruursanaya leedahay wixii oo madaxdan waqooyi bari ayba dhibka u badan yihiin Ah,
oo adiga aad afkaada ku sheegaysa madheera keliya hadda la ammaanayo haa
hadda annaga hadda sida aan ka qabno balanbala yacni waa quburs buu ka dhigay quburs wuu dumiyey ha ahaato laakiin maxaa keenaya hadda ma jiraa markii laga soo tego waxaa ii sheegtay hadda la- markii labaad inuu xilka uu qabanayo een, xildhibaankaas haye ma jira hadda wax kale oo intaad i- hab- waxaa laga yaabaa inuu imaanin xildhibaanka mise deegaanka uu imaanin ama waxba uu ka Haye.
uu yani uu soo lugta uu soo dhigay laakiin waxaa laga yaabaa inuu wax qabto ama wax uu soo dirayo muxuu soo dirayaa dad muu soo dirayaa D- fiiski lacagta ma la bixinaya iskuulle ma la dhisayaa wax yar waxaan yar ar arkaynay c d s c d f iskuul la bixinaya lacagta ha berigii horuuna dhaamay ma tii beri horaad ka hadlaysaa mise tan hadda ka hadlaysa adigu kala saar beriga hore midan dambe horta waxaa loogu soo celiyey c d f berigii hore uu bixinaya baan lahayn ama haa marka marka hore uu dadaal yara sameynayo marka tan buu
hadda hawaba ma lahaba yacni wax laga sheegi ma laha hataa c d f ti lama hayo haye marka ninkaas meesha wuxuu ka dhigay quburs wax ilaahay abuuroon ka hayno hataa warkiisa ma haynaba okay Warkiisaba ma- waay tahay waxaa laga yaabaa inuu maqlayo ama loo sheegayo xildhibaanka waana warkaas waa la gaarsiinaya marka maxaa ka filinaysaan amase ka rajaynaysaan
oo dambaa haa ya walle wax baan ka rajaynaya kuma dhihi kari waxaa yeelay dee sanada moogta markay hooreysaa la garanay inay wax qabanaysa oo sana qumana dhulka qaban karta tahay in kale sanada marka laakiin fa- laakiin faaraxu qof laakiin qof fa- faaraxu qofka bini aadam wuu isbedeli karaa
wuu isbedeli karaa ilaa waxaan kuu sheegay sanada marka horeba haddii hayaan iyo geedi la bilaabo ha
sida gadaasha dambe loogu nasto waa yar haye
hadda sanad iyo waxoogaa baan sii soconaa soo maaha waa sax
sanad iyo xoogaa waxaan ku dhihi karaa si caruurta may helin haye
boqolkiiba soddon wax dhan baa la arkaa inay wax yar heleen haye oo ina adeerow ina adeerow wey haye
marka ninkaan- laakiin faaraxow eh, dowladda lacag oo dhan horta fi eh, may soo sidaan lacagtii la rabay inay soo sidayso oo dhan may soo sidaan lacag la- lacag yar bay soo sidaysay ilaa iyo siddeetan milyan baa maqlay laba- laakiin laba mar baa lasoo kala geliyey xildhibaano qaar way bixiyeen xildhibaano qaarna may bixinin marka waxay leedahay hadda lacagtii u dambeysay ee dowladda bixinaysay c d f ta waxba markaasi countiga balaanbala waxba lagama bixinin
adiga labadaan eh, labadaa marba lagama bixin waxaa kaloo jiro ad dadka hadda soo malihid saddex saddex wi- eh, saddex beri inuu joogaal rabaa wadankiisi inuu joogaal rabaa imbiga soo malihid waa sax
haddii saddex beri iska daay intaa aan joognayba haddaanan arkin bal ka waran
faarax aad baad u mahadsan tahay shukran hayo waay
waa mahadsan yahay faarax isagana countiga gaariso isagana iga soo wacaya saddex ruux countiga gaariso ay ka calcalayaan balxigaha qariiqadka telefoonka kuwa inkastoo laakiin elegdheera cudurdaar ay u sheegayaan waa cudurdaarkaas haye balxigaha kale magacaaga ii sheeg gaarano adiga waxaad ku sugan tahay countiga countiga gaarisaa ku sugan tahay laakiin ka dhankee
waxaan ku sugnahay waa beri waa township
ah waa gaarisa township isagana wuxuu ku jiraa iwat haye
laahiyo waxaan la yaabanahay inkoo taraakka way unjiri jirtee embiyadana way unjiri jireene horna hadda kamay bilaabanine waxaan ay soo saareen oo keene xamaasada cusub keene ha
waa wax nagu cusubo maxaa yeelay gaarisa county ma ahee kenya muzima oo way ka jirtay m b aada iyo aad
embiyadana horsocodkooda wuu yaraa weligoodaba aada iyo aad
oo m b waa uun soo dooranaa ma aragna waxqabad muuqda oo wanaagsan oo maaragtay taya leh mhm
waxaan umalaynaya adanbare afarkii sana oo uu ku jiray macnaha afar goor buu soo galay marka udambeysa hadda waxaan ku wareejinay deeqo maxadarow haye majadeeqow baan ku wareejinay gaartay
inta ka hore adanbare baa waday oo intaas waxaan garanaynaa hataa greek inuu soo xiray nalkii maaragtay nairobi inuu kusoo xiray garis haye
waddooyin fara badanna waan garanaynaa weligeena maana arkin wax imbi oo leeyahay waxaasu horumar buu sameeyey oo hadda sabka hore lagu soo qorayo ma waxaan wargeeska saaka waxaan ka ahayn iyo dhaararo maartay iyana gabanayaasha iyo maartay waxqabadkooda
okay gaarinow waan ku maqlay oo nin kalaa soo qaaday oo xildhibaan hore haddana wasiir ah hadda ku kalaa ku jira oo xildhibaan aad soo dooratay bal asagana waxqabadkiisa iyo waxaad ka aragtay iyo waxa dadka ay ku xamanayaan iyo waxa lagu sheegay iyo waxa laga rajeynaya ii sheeg marka
horta ninkan hadda gaarisa gaarisa township oo hadda imbiga ka ee daqow maxamed barrow waa nin cusub
haye waxaan waxaa jirtaa u mar uu maaragtay masaajig oo dhan iskugu imaadeen gaarisa high school oo anigana masaajigaan ku jira maaragtay lacagta baatariga wuu bixiyey haye waxaa la yidhi gaalka dilgartiisa sii Waa sax.
wuxuu qabtay in wax laga sheego way wanaagsan tahay haye wuxuu kaloo ballan qaaday collegeka gaarisa teachers training collegeka macallimiinta meesha lagu tageliyo aha train gareeyo aha wuxuu yidhi iyadana waxaan ballanqaaday arday kasta inuu tago oo aan bixiyo lacagtiisi maaragtay uu ku akrisan lahaa scholarship baansiin buu dhe anaa bixin buu dhe lacagtooda dadkii maaragtay waxbarashada u jeedaan oo collegekan macallimiinta eh oo ku yaallo meesha maaragtay boystan haye
taasna hortiisaan taagnaa markuu sidaa dhahay wuxuu afka uu ka yiri waxa la qabtaan ka hadlaynaa gaaranow wax maaragtay ishaada ay qabatay oo nacamtu bilaahi aa dhahda igada howlo kale ishaada waxay qabatay ma jirtaa dhegeysanada qofka marka uu afka wax ka sheegayo gaaranow wixii wixii uu bixiyo gaaranow waxa waxa laga hadlayo oo saaka infotrag ay sheegayso wax la qabta waaye wax la sheega ma ahan af laga sheega ma ahan waa la qaban eh, ma ahan
sax waxa la sh- waxa la qabtay ii sheeg idheh fasallo ayuu dhisay oo dadkaas ayaa dhiseen hadda waa maqlay meel wax laga dhisay oo maqlaye fiis baa la bixiyey waa maqlay oo deeqoo wuu bixiyey waa maqlay ga- dabcan xildhibaanka waan maqlay laakiin wax kaloo ziyaado dheeraad uu ku daray ma jirtaa hadduu sameeyo maxaa lista loogu soo diri waayo isweydi adiga
taa taa iyada wixii isaga uu bixiyey oo collegekaas uu ka bixiyey oo maaragtay ama maaragtay ardayda maaragtay baasarigooda fiiska wixii uu ku bixiyey kolley hadduu shaacin waayo isagan bay u taallay laakiin inuu dhehe waan bixinay aniga hortiisaan taagnaa collegekiina maanta hadeecadaasuu marayaa oo aad buu u ladan yahay dumistii hore uu dunsanaana wuu ka baxay waa tahay waan ognahay deeqoo inuu cusub yahay marka maxaa hadda laga rajeynaya uu kaga duwnaan doonaa kuwii hore
aniga hadda waxaan leeyahay horta waa nin cusub oo maaragtay aan horaana siyaasadda maaragtay aan kaga jirin maaragtay waddanka baarlamaankana aan fadhiisanin waa nin hadda siyaasaddana ku cusub marka aniga waxaan leeyahay wa- wa- wixii uu qabanayo wax muuqda ha ka dhigo oo sidan miidiyagan ha laga arko ficil qowlan wa ficilan baa la yidhi maogtahay laakiin media bis ma ahan eh, gaaranow dadka ay ku xiran tahay qofka waxaad u qabanaysa ay ku xiran tahay hadda dadka inta badan wax la weydiiyey ree ijaara oo kale misalaani waxaa leeyahay dadka la weydiiyey ayaga qiranayaan sheegayaan sidaas sidaas leeyihiin
ma waa runta waa runta ah, Yusuf bakadow dhaliil horta lama waaynayo oo dhaliil maba la waaynayo bini aadamna ilaahay baa deeqi karaa bini aadam la deeqi karo sidiisaba haye
oo bini aadam baa wax uu wax gaarsiin karo male aada iyo aad si sidii hadda abaaro loogu dilay sidii booyad loo wada booyad loo wada hal dhibac oo dhulka qabta keliba ummadda ilaahay ay ku qabowdeen haye annaga gaarka hadda habeen hore guryaha way dumi gaareen dhibicii ku dhace
gaarane nicmada ila nicmada ilaahay na siiyey marka waxaan leeyahay in botrax gaaranow marka hadda maxaa laga rajayn doonaa mustaqbalka shanta sane intay dhammaanin maxaa laga raj maxaa laga filan karaa ii sheeg marka waxa laga filan karo isbe- aniga waxaan leeyahay isbedel baa laga rajaynayaa oo la heli doonaa ha waa la heli waa la helaya insha allah Wa- isbedel baa laga rajaynaya maxaa yeele waaba liisdaba taagan kama meel lagu qarsoomay oo male aad iyo aad sameeye oo waxqabadku sameynaya in bootaraag baaba daba taagan wargeeskii baa lagu soo qorayaa hadduu asaga waxba uu qabaninna banaanku iska yaala in waxba qabanin soo maho shukran aad baad u mahadsan tahay gaarane adigaa mudan adigaa mudan yuusuf gaarane gaaris akaunti iga soo wacay uu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystahaasi idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan afar daqiiq lix daqiiqa inoo soo hartay warkii tobankii barqimood maqli doontaan hadduu eebahayd laakiin saaxiibka kale qadka telefoonka waa saaxiibka kale qadka telefoonka ku jiraan siinaya star f m soo dhawow magacaagii sheeg
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa axmedey oo jooga garissa a d c primary axmed soo dhawow
ownshiib ambigeyga waa deeqow gartay
wax ilaahay ninka hadda hadda iga horreeyey waad maqlaya wuxuu sheegay haye
wax ilaahay leeyo gacanta hashaa farta ee saa loo saaro uu qabta ma laho haye
wuxuu qabana allah wuxuu qaban doonaan allahu aclam waa sax
lama sheegi karo waa qof bani aadan haye laakiin raje maxaa la filan karaa wax la filan karo oo raje saansaan baa jirtaa soo maahan wax ilaahay leeyo rajo uu soo qa- uu soo wado ma jiro maxaad ku leedahay sidaas magacaaga muxuu ahaa
maxamed axmedey yuusuf axmedey maxaa saa ku tiri ood ku oo ku- ku dhahday waxa laga filanaya ma jirto ilaan waa xildhibaan ilaan adigaa soo dooratay isbedel ayaa la rabaa inuu keeno lacag fara badan baa ku baxaysa xildhibaanka uu kugu bixinayaa marka maxaa ula jeedaa een, waxba lagama filanayo wuxuu ku shaqaynhayaa toosh nin leeyo ku shaqaynhayaa maxaa ula jeedaa toosh
wuxuu aadan barra qabadh ugu qaban hayaa wuxuu taa anaga taa axmedey anaga ma xaqiijin karno mana caddayn karna taas
aniga waxaan kuu sheegahayaa inuu qof la wato uu yahay waa xildhibaan waa la soo doortay taageero wuu helay laakiin ma dhihi karno qof kale ayuu gacanta ugu jiraa axmedey
aniga waxaan soo qaaday a
wax rajo oo uu soo wado a
inuu jirin haye
waa aniga ma oonigey haye axmedey wax ee maxaan xanta magaalada ku jirtaa macnaha ula jeedaa waa nin gacanta dad kale ugu jira mise wax adiga hadda een, afkaada mise hadda adiga aad ku leedahay mise waxaad maqasho waaye mise waxa magaalada xanxanteeda ku jirta ah haa ma xaqiiqa la arkay oo la hayaa
waxaa la hayaa wixii qaba la dhaho buu qaban hayaa oo yacni amar kale uu ku shaqeeyaa haa oo amarkiina kuma shaqeeyo haa haye
saasaan kuu hayaa aniga waana ka waana kaaga baxay salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatuh waa de dhegeystayaasha cid waliba amar bay iska wadataa cid waliba waxbay is- iska tabanaysaa laakiin hadalkaas anaga ma xaqiijin karno mana caddayn karno star f n beri bay ka tahay dhegeystayaal haddee dhegeystaha kale aan siiya isagana warkii waan maqli doonaa goor u dhegeysan doonaa waa cid waliba ee xildhibaankeeda Ee, mandheera saaka hadalka ma hayo walaal soo dhowo magacaaga calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamaya adeer soo dhowow waa dhawaheeniihow max badan baad sheesheegtoo ka hadashee haa yuusuf bakadow horta waad mahadsantahay aad iyo aad wax intan noo sheegaba weligaad maa nihidin shukran baraarujintan waa wax aad u wanaagsane mogta haye
laakiin wax qadar ilaahay oo dhacay baa jira sax dadkan soomaalida ee haddaad fiiriso waa dad wadadii ka habaabay aha
dadkan dad muslimiin u ahaa maamul buu lahaan jiray weligii gartay maamul toosanoo adag buu lahaan jiray haye
Een, haddii aan dib u sii yara raaco waktigii okoloniga dhulkan uu imaanaya soomaalida maamul baa loogu imaaday mhm
maamul kale hagay oo hebel qoysabee markii ajiya ajuuraan sil iskugu duubnaa la soo kala baxay haddana qolo qolo qoys qoys qoys qoys saa maamul hagaagsan oo maamul dawladeed aad moodays mm yay lahaayeen mhm
markiiba kama gara qaadanin ingiriiska dagaal bay kala hor imaadeen haye taariikh dheer baa meesha ka jirta mhm
sidii loo tartamay loo tartamay haa
waa la ogoleysiiyey ingiriisii gacanta ku suuriyey haye waqti warkii baana soo hayaa noo soo koob Ha- waddadii baa laga leexiyey haye waddadii yaa laga leexi yaa laga leexiyey haye kii miyi joogay iyo kii magaalo joogabo haa horta ani miyi joog baan ninkii miyiga joogay mabda uu ku shaqeeyo ma garanayo oo amar kala socda haye fura yaroo wejiga koofiyad ku wata oo kuwiisaba soddon keligu yahay baa ma talin hayaa nin yar wuxuu talinaya maba garanayno annaga waa sax laakiin bal hadda xildhibaanada usoo noqo xildhibaanada haddaan usoo noqdo mhm horta waxaasay hormuud u yihiin oo mabda'a ka lumay haye
waa dad mabda'a ka lumay haye
ilaa saddex iyo toban baakii saddex iyo tobnaad bayaan u malayn kanay hadda maanta oo dabcan meeshaad ku sugantay lagdheera
ay ku sugantay haye
wax ilaahay abuurkiis oo meeshaan natiijo oo ka soo baxay ha nooma muuqato sababta marka ii sheeg
sababtan anigu ma aqaana meesha waxaa waaye ha
bal waktigii hore iska soo dhaafa maanta food baa jira oo nin walba uu og yahay waa sax dhaqaale ay dowladda bixisaa jirtaa aad iyo aad nin walba meel buu ma u yahay mb waa sax mb kasta foodkiisuu leeyahay waa sax halkoo inaad aragto waa laga yaabaa aha wax nin loo soo makamakeeyo oo magaciisi iyo sidii dhalaalooyaan ku sheegaya iyo macnihiisi aadan garanayn oo intii la saa loo wareejiyey intaasoo madyan baa lagu qaato lagu leeyahay oo albaabana aad loo yeelin oo dameeraha ku xaroonayay waa sax wax saas oo kale waa arki haye laakiin shay dadka wax u taro ma lahan ma jirto haye hadduu kolba wax jira haddana meel intaasoo malyan baa lagu qaatay lagu leeyahay oo laba galaas iyo galaasko iyo laga dhisay haye waxaad arkaysaa intaas fatuuyo oo laba laba galaas saddex saddex adeer galaas adeer daawud warkii baa la gaaray ee, waxaan ku weydiinayaa ee, dadka hadda cudurdaar bay u yeesheen xildhibaanka hadda carab duur waxay leeyihiin een, qaylo iyo buuq iyo maxkamad baa ku socotay laakiin wax wanaagsan baa laga rajeynayaa haye bal adigana nin weyn baa tahaye de- dadka deegaankana waa tahay bal haye waxaan kuu sheegi ha ninkaasay waa la soo doortay waa sax si xalaal ah lagu soo doortay aad iyo aad
si xalaalu ku dhaafay haye hadalkan aad arkaysa biriq biriq meelaha laga sheegayo wax macno ku fadhiya maaha oo ma- maxaa ula jeedaa waa wax dad qaaqlee u wadwata waxaas haddii hataa lasoo celin lahaa ha iyadooba wax risoonahoo lagu soo celiya ane maba laga qaadan isaga unbaa qaadi lahaa haye waxaan hadda ay ku yidheen adi wax baa daba socda sigoos waa un qaadiisa xumaayo wax macno ku fadhiyaan ha
ma aha laakiin wax wax wax rajada raja- rajada rajada intaan intaan qadka ka bixin rajada rajada rajada isaga rajo waan ku qabnaa hadda ninkan annaga marka hore nin shaqaynayo madaxa buu ahay ha aad buu u fiicnaayo ha
haddee rajo waan ka qabnaa waan fiirinaynaa waktina lamaba gaarin hadal hadalka iyo kiiskaan waa yara dhexgal galeen marka waxaa leedahay ka- hadal baa soo kala dhexgalay iyo kuwa kale wax sheegaya ayagana marka waxaa leedahay raje raje wax waxun waxun waxun wuu jiri doonaa maya ninka ani kolley kama rajo beelaayay saynis wixii hore aad baan u mahadsan tahay adeer daawud inuu dhaami doonaan umalay shukran mahadsanid waanu isku soo laaban doonaa dhegeystayaal adeer daawuda qadka telefoonka dhegeystayaal u dambeeyay warkii tobankii barqanimo la gaaray saaxiibal dhegeystayaal ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga xulashada star f m oo codka gobolka qoybari dhegeystayaal waxaana uu ka ogaanayna bal waxqabadka xildhibaanada ee gobolka qoybari dhegeystayaal ma- iyadoo markaas infotrak warbixin ay soo saartay lagu ogaanayay dabagal ee xildhibaanada inta sanad waa sanadka iyo iyo bilooyinka bal waxyaalaha markaas la taaban karo ay ka qabteen deegaanada qaar dhegeystayaal gobolka qoybari ayaa ugu liita ugu naxoon shan qof ay keliya ah ayaa markaasi kaalmaha hore soo galeen dhegeystayaal laba oo markaasi countiga waa dabcan hal oo countiga gaarisa ah halna waa countiga wajeer saddexna waa countiga mandheera dhegeystayaal sidaasoo keliya loo kala qaybiya qaarna magacyadooda xitaa lama soo qorin oo waxa laga horeystaa la garan waayo oo cid walba dhaliil iyo weliba hormaad ayay markaasi kala hormaatay dhegeystayaal haddaba qaar waxay markaasi rajeynayaan oo leeyihin raje ayaan ka qabnaa oo kuwa markaas wax qaban waaya qaarna wayba ka quusteen oo raje maba lahe ayay leeyihiin waana isku soo laaban doonaa dhegeystayaal bal adigana xildhibaankaada waxaan u malay qaar ayaa hadda farta qaniinsan oo leeyihiin xildhibaankii waa ammaani doona waxba ii qabtay qaarna waxay leeyihiin xildhibaanka waxba iimuu qabin ma ammaani dooni adin bay ku taallaa laakiin anigu waan kaa dhegeysanayaa dhegeystayaal gab- gabagabadii aan soo gaaray daqiiqada yar oo kooban ay noo soo hareen barnaamijka si aan usoo afmeero waa barnaamijkii hoggaanka ee saaka diradda ku saaran ee kaga hadlayna waxqabadka xildhibaanada oo markaasi daraasaad ama cilmi baaris lasoo saaray lagu ogaaday in gobolka waqooyi bari xildhibaanadooda waxqabadkooda uu aada u yaryahay sidoo kale uusan muuqanin xitaa waxaa lihi la rabay loogu talagalay inay wax ka qabtaan ka medelaan ay sidoo kale aysan sameynin marka laga soo tago xildhibaano yar oo dabcan waa farakutiris ah oo sidoo kale diiwaanka kaalinta koowaad markaasi soo galay dhegeystayaal waa sidaan kuu sheegay xildhibaano yar oo kooban ayaa soo galeen waa xildhibaanada markaasi aan kuu sheegayo dhegeystayaal oo saaka laga hadlayo waa kuwa waxqabadkooda waxtarkooda uu muuqdo xitaa haba yaraatee laleeyahay waxaana markaasi ay kala yihiin dhegeystayaal sidaan kuu sheegay xildhibaanka dhegeystayaal east mandera east xuseen waa xuseen cabdiraxmaan oo boqolkiiba konton iyo shan wato soo raaca maxamed cadow wajeer south konton iyo dabcan shan waxaa soo raaca dhegeystayaal ijaara xildhibaankeeda cabdi cali wuxuu markaas isagana wataa konton iyo saddex isla dabcan waa konton iyo saddex halka maxamed cabdi oo lafey laga soo doortay mandera iyo aadan yuusuf oo asagana markaas ay kala wataan kow iyo konton ama konton kow boqolkiiba dhegeystayaal waxqabadkooda ayaa lagu tilmaamay dhegeystayaal markii ugu horeysay kan ijaara oo ah dabcan waa xildhibaanka marka ugu horeysay oo hadda xilkan uu qabanayo sidoo kalena waxqabadkiisa hadda lagu tilmaamayo marka loo fiiriyo lacagta bixitaanka baasiriga ama lacagta qarashaadka iskuulada iyo sidoo kale dayactirka iskuulada iyo sidoo kale iskuulo cusub iyo xafiisyo kala duwan ayuu markaasi ka sameeyey kana fuliyey meelo markaasi kala duwan dhegeystayaal sida warbixinta markaasi lagu soo dadkana lagu weydiiyey bal xaaladda iyo weliba sida ay ka aaminsan yihiin iyo waxqabadkiisa iyo rajadiisa dhegeystayaal xildhibaankaasi yar isagoo rajo mustaqbaleed uu leeyahay sida ay ku tilmaamayaan dadka markaasi baaritaanada soo sameeyey kuna ogaadeen in uu wadiba ogow dhegeysta wiil dhalinyaro ah ninka laga hadlayo xildhibaanka ee masalaani dhegeyst ama ijaara dhegeysta ee cabdi cali waa hagaaga dhegeystayaal haddaba sidaan dabcan aan baryahan dhan aan kaga hadlaynay xildhibaanka waan dabcan xildhibaanada ayaa maanta dabcan ugu dambeeyay waxaan soo ogaana wakiilada m c da iyo sida la rabay markaas inay u wada shaqeeyaan gabanaaha waa gabanayaasha iyo sidoo kale senatarada iyo sidoo kale waxaan soo ogaana dhegeyst wakiilada m c waa wakiilada dumarka dhegeystayaal inta badan waxaa markaasi kaalinta koowaad maanta soo gelaya oo gabana waxaa kaalinta koowaad kasoo galay waa ka mandheera halka sidoo kale kaalinta senatarada kaalinta koowaad isagana markaasi kasoo gala gobolka waqooyi bari waa kan dhegeystayaal mandheera sidoo kale wakiilada m c a waxaa kaalimaha koowaad kasoo galeen sida ay u doodayaan ayna ugu danaynayaan dadkooda dhegeystayaal isra countiga mandheera xildhibaanada saaka waa mandheera dhegeystayaal laakiin inta kale waxaa leeyahay xitaa wakiilada m c da dabcan wax lasoo hadal qaaday ma jiro oo dhaqdhaqaaqooda markaasi muuqdo waa wakiilada dumarka oo ma jiro wax tayaba markaasi wanaagsan oo maanta lagu tilmaami karo la sheegi karo inay halkaas ay ka hayaan kuwa ayaga baabkooda halkaas laskaga dabcan iskaga xiraya laakiin maantana waxaa markaasi lasoo hadal qaaday oo la sheegay bal kuwa ugu wax qabadka wanaagsan kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan kuwa markaas isbedelka iyo deegaanadooda markaas wax ku keenay isbedel xoogana ku dhaqaaqay oo la taaban kara dhegeysa sida aad dabcan aad ku maqlayseen oo aad dabcan aan kaga hadlaynay iyo weliba waxyaalaha la taaban karo dhegeystayaal waa arrimaha iyo weliba waxtarka xildhibaanada oo kaalinta markaas ay ka muuqdaan dhanka waxqabadka waxbarashada dhanka waa dhisitaanka iskuullada iyo sidoo kale wadooyinka iyo weliba in ay markaasi tuulooyinka ama meelaha fogfog ee markaasi korontada aan gaarin qaarkood ay gaarsiiyeen sida xildhibaanka maanta ugu hore boqolkiiba toddobaatan wato didi nyoro dhegeystayaal kangema xildhibaankeeda peter irungu igembe south mwiri john paul mwingi central gideon mutemi iyo weliba waa christopher aseka waa xildhibaanka dhegeystayaal ee khaswiro dhegeystayaal kathinia mbui waa ninka dabcan laga soo doortay kathinia waa mbui roberts iyo homabay town ninka laga soo doorto kaluma peter kitui central waa kuwa hore ayaa markaas isku wada sharaxeen isku wada dabcan qabteen waxaa cumar muinyi isagana jangamoe asagana waxaa leeyahay dadka wacan oo wanaagsan ayuu ku jira boqolkiiba lixdan afar ayaa siiyey tilmaamaha iyo waxqabadkiisa ugu wanaagsan daraasaad cilmibaaris ay kusoo sameeyeen dhegeystayaal tani waxaa dabcan la qaaday oo dabcan ra-y arrintan naga soo arooriyay dadka oo markaas aragtidooda fikirkooda dabcan lagu wada ogaanayay waxqabadkooda iyo weliba waxyaalaha rasmiga la taaban karo ay qabteen lagu ogaaday inay markaasi kaalmahaasi wanaagsan ay soo galeen afar daqiiqa ayaa noo soo hartay dhegeysta laba dhegeystaan qadka telefoonka sina kadibna barnaamijkan soo xiraya saaxiibyaal dhegeystayaal dhammaantiin oo ku mahadsantihiin xulashada dhegeysiga la socodka star fm codka gobolka waqooyi bari barqa wacan oo wanaagsan ayaan leeyahay laba wacan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka saaxiibka ah wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa soo dhowow magacagii sheeg cumar akhyaar waan ku salaamaya
saaki horta alxamdulilah nimcaha ilaahay nasi shukran waxa waaye ayaa noo da-haya waa soobka xali nagu bilowda ilaa saaki waa xooga oo fashiiq waa socdaa ilaa hadda waxaan umalaynaa magaalada waxa socodkeeda waa dadku waa yar yihiin waa hal iyo dhif wax socda waa ayta dihay haye marka ilaahay horta nimcadaas ma sii midda kalena waa dhegeysanaya embiyaalka la qaybay sida xuseen weytaan oo waxaa waaye kasoo galay magaalada mandheera adiga xildhibaankaa xildhibaankaada waa kee
xildhibaankayga waa xuseen weytaan waaye mu magaciis mu mu ku jiraa meesha
waa waa waa ku jira waa dhegeysanaya xuseen weytaan konton iyo shan aad wataa adigaa sheegay afkaada ku sheegay weyt meesha weytaan kuma qorno cabdiraxmaan miyaa
xuseen cabdira xuseen oo mandheera kasoo galay mandheera is ah asaga waay markaas soo dhawo weytaan ma haye ii wad
marka alxamdulilahi waa waxaa waaye waa dhegeysanaynay waxaan leenahay embiyaalka ninkan xuseen weytaan waa nin cusub oo hadda soo galay marka waxaan leenahay xuseen weytaan haddii waxqabadkiisu idinkaas konton iyo shan ku sheegteen waxaan umalaynaa inaad kasii rayn doono kasii dari doono mafajeynayna insha allah marka waxaan leenahay waxqabadkaada wanaaji dadkii kusoo doorta wax u qaba dhammaan maxaa waaye inta mb oo aygan waxba qabinin waxaan leenahay waxaa qabteena saaxib adiga iyo dhegeystayaal kullina waan salaamaya waa cumar khayr joog magaalada mandheera kulli igu salaam saaxiibaalki shukran aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi cumar khiyaare mandheera xigaa kale qadka telefoonka ayaan siinayaa soo dhawow magacaaga dabcan waa dhegeystaha ugu dambeyn ayaan ka dhigayaa si aan barnaamijka usoo afmeero si sidoo kale barnaamijka xamaasad inoogu yeelanin dhegeysta arrimo kale uu inala aadan soo dhawow magacaaga waa soo jeedee haye
waa dhow walaalo waa maqlay arrimaha ka hadlaysay haye
marka nin kastaba dii andugiisa tag maa kasin suu xusaray haye
marka soo jeede qadku ka baxay muu dhammaysan warkiisa laakiin waxaan filayaa mar kale inu soo noqon karo inkastoo waktiguu nahayo soo dhawow magacaaga sheeg
maxamed deeq mandheera maxamedow maxamed deeq mandheera haye
aniga waxaa waaye embigayga horta xuseen weytaan waay dabcan waa cabdiraxmaan xuseen cabdiraxmaan miya
xuseen weytaan dabcan haye weytaan meesha kuma qorno haye xuseen waay ha xuseen waay magaalada mandheera oo macnaha embigeeda ah ma waa mandhe waa mandheera east miya waa ninka ugu horeeyaba haye ii wad
konton iyo shan wataa soo ma aad iyo aad muxuu qabtay ninkaas
ha adiga waxa waa qabtay macnaha inuu wax qabtay inta badan horta dadka lasoo doortay lama arka ma fahamta haye asaga marka muxuu ku ammaanan yahay ninkaas
laakiin aniga hadda waxaan macnaha oon u sheegaa asagii dadkii aan soo dooranay dhanba aha magaalada meelo badan oo dhibaato ka jirtaa jira ma fahmi haye
macnaha wadooyinkii oo waxaad arkaysaa qashin iska yaallo aan waxba laga qabanaynin aha
waxaad arkaysaa koonooyin oo la mari jiray oo xisaab aan laheynoo nin walba intuu iska xirtay meel la maraba aan jirin waxaad arkaysaa sagaasyadii oo meelihii loogu tiragelay aan yaalinoo dukaamihii hortoodii iska yaallo oo maqaayadihii hortoodii yaallo oo habeen iyo dharaadii waddadii aan la mari karin oon waxbana laga qabanaynin mm
waxaad arkaysaa jidadkii oo macnaha wax walba lagu gadaayo oo meelaad maraysa jirin oo dadkii intay dukaamihii kasoo baxeen wadooyinkii dhan wax lagu gadaayo oo go-ay oo habeen iyo dharaad shilkeeda aan kala go-aynin mandheera aad iyo aad deeda in wax laga qabtay u baahan tahay dadka meel loo yeelo oo wadooyinka la baneeyo oo la furo mideedi kale waxaa waaye daraagiskii oo dhalinyaradii oo lagu fiirinayo meelihii lagu gado oon waxba laga qabanaynin oo dhalinyaradii kii toban sano jiray iyo kii labaatan sano kii ka badan wada isla waalan yahay oon waxba la qabanaynin dadkii dhaleenna ku khasaareen marka daraagiskaasna wax laga qabto meelaha lagu gado marka dadka aan soo doornin waxaasoo inay wax ka qabtaana la rabaa marka dhibkaasaan nahayo
magacaaga magacaaga muxuu ahaa dadkoo dhan
magaca ii sheeg a ya magaca magaca ii sheeg
magacayga maxamed deeq mandheera maxamed deeq aad baa mahadsantahay maxamed deeq ha marka saaxiib saasaan dadku u sheegaynaa aad baad mahadsan tahay saaxiibkaasi mandheera qadka telefoonkaasi dhegeystahaasi uu mahadsan yahay saaxiibka kale ugu dambe ayaan siinayaa oo barnaamijka noo soo xirayo u mahadsan yahay saaxiibkaasi mandheera inkastoo sidoo kale wajeer hasaaka hadal aan ka hayin laakiin waxaan filayaa inayna dhegeysanayaan soo dhawow magacaaga
assalaamu calaykum yuusuf bakadow waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa abaha nabadda janna gale soo dhawow aabaha nabadda
waxaa i soo celiyey kii imbiyada waan aragne haye
wax qabadkooda iyo waxqabadyaradooda iyo horumarkooda iyo see u kala sarreeyaan iyo nin walba dadaalkiisa meeshu joogo waan aragne oo infotrack baaba soo sharaxdoo buug dheer baa lagu soo qoray haye
oo wargeeska ugu af dheer waddankaa lagu soo daawacay waxaan doonaynaa oo kale horta m c a waan kusoo dhimanay oo woman reeb oo sanadka gavana inta waxaan doonaynaa maaragtay inay infotrack bal ay sharaxaad ka bixiyaan bal waxqabadkooda annaga waxqabad maana ka arkin dadka iyaga waxqabad ma ka hayno meel ay wax ku qabteen iyo meel ay wax ku tareen ma aragno marka dadka iyagana waa dadka assemblyga gaarisa county ani markaan aan dhaho oo aan taaganahay gaarisa county oo weliba aan taaganahay faras magaalaha aan taaganahay maaragtay adnambood gaarisa township ma arkin wax la taaban karo ma arkin weli oo maaragtay oo horumar ah maxaa yeelay gaarisa referral hospital markaa tagtid waad yaabaysaa jab daawaa lagala yahay wadooyinkii dhaarore waxaad arkaysaa kenya laamey bay saartay laameygii waxaa jaay baa ka hooseeya hadda roobka noo dhacahayo kudii wuu isma dumi ayaga oo maaragtay ayaan hore laameyga saarayaan baa horteena saaran horteeda markay cagafcabta waxaan ii kudan ba waxaan dhehe war meeshan wadadii afartan sano la dhisa ka hor doorashada ugu horeysa ninka cabdi calays ahaa waatan baan weligeedna mayduleshimine harkoo baa ku jiraan baan wadadan dhulkana waa loo qode sidaas oo kale yeelaan haddiina yeelayna maarabkaa noogu shubina nagadaayaan ku dheh soo kob haye
marka waxaan rabaa wax la taaban karo da- shacabka sidiisaba adi jeeb wax u gelisa mehe waxa u qabato horumar baa loo baahan mhm
ayaan weeto waxaan arkaya gabadhii laga soo doortay gaarta county oo woman representative eed oo soo gashay waxaan arkaya inay taagneed soo qoqoraxay oo maaragtay bilcaamihii maaragtay ku dhibaataysnayn inay maaragtay ay dhahdo waxna waa idin qaybini suuqana maaragtay cariir badan baa ka jira meesha iyada maaragtay ayna weliba gabanaha baaqu duraysay taas taa kama hadlayno gabadhaasina kama hadlayno ee xildhibaanada keliya ugu koob fadlan adoo maasan maya waa runtahay laakiin ani si jamac ahaan baan u dulmarhayaa dhammaan inkastoo maaragtay ay diiradda ay saaran tahay imbiyada waxqabadkooda iyo maaragtay sidii ay dadka wax ugu qaban lahayn horumarkooda iyo kii wax horumar sameeyey iyo kii maaragtay meeshii weli aan waxba ka dhaqaajinin in la dulmarayo waan arkaya taasna waxaa weye taasna waxay iga tahay baaqa oo kordhisiiye aada oo maasan tahay saaxiibkay marka waan kaaga mahadcelinaya niyahow taasna waan wax walba waxaan doonaynaa in la falanqeeyo shukran shukran wixii muuqdo cadna maarta annagana waan ka hadlaynaa biidn illahi tacaala janna kale aada oo maasan tahay gaarani aabaha nabadda umaadsan yahay kamtiga gaarisa dhegeystayaal xildhibaanada aan saaka dowladda ku saaran kaga hadlaynay waxqabadkooda dhegeysta iyadoo gobolka waqooyi kaalintooda sidoo kale meesha boqolkiiba afartan iyo sagaal ayaa la siiyey dhegeystayaal gobolka waqooyi bari oo markaasi waxay hadda luminayaan koob iyo konton dhegeystayaal xildhibaano qaar ayaa la sheegayaa in ay deegaankooda weli dib ugu noqonin sidoo kalena waxyaala waxqabad weli aysan ka fulin ama aysan ka sameynin waxaana markaas la sheegayaa in weli gobolka oo u baahan yahay xildhibaanada in wax ay markaasi ka qabtaan kamid weliba baahida dhanka baasariga ama lacagta iskuulada dhegeysta waalidiinta u qabaan dayactirka iskuulada fenska ama wax lagu qabanayo ama iskuulo cusub iyo sidoo kale meelaha dadka inta badan aas-aasiga ama waxyaala inta badan ay u baahan yihiin laga doonayo in xildhibaanada qaar ay qabtaan dhegeystayaal shan xildhibaan ayaa dhegeystayaal maanta deeradda saaran dhegeystayaal oo markaasi la sifeynayo la ammaanaya dhegeystayaal uu leeyahay waxayna markaas qabteen saddex waxay markaasi kasoo jeedeen countiga mandera halka halna uu kasoo jeeday countiga gaarisa halna wuxuu kasoo jeedaa dhegeystayaal countiga wajeer dhegeystayaal maxamed cadow countiga wajeer ayuu kasoo jeedaa dhegeystayaal halka cabdi cali oo markaasi sheekey dhegeystayaal loogu magacaabo isagana uu kasoo jeeday jaara oo markaasi sheega dabcan waa qofkii ugu horreeyey oo dhaqdhaqaaq xoogan suubinaya leeyahay kuwa kaga sii horreeyeen dhegeystayaal ugu markaas hadda ugu muuqa oo dabcan waxyaalaha wax muuqda oo markaas taaban karo uu ka sameynayo tan iyo markuu soo galay ayaa leeyahay cabdi cali dhegeystayaal ijaara dhegeystayaal oo qofka ugu horreeyey ee countiga gaarisa dhegeystayaal oo maanta diiradda saaran boqolkiiba konton iyo saddex ayuu helay halka kan ugu horeeya uu kasoo jeeday countiga mandera dhegeystayaal waa ninka loogu magacaabo xuseen cabdiraxmaan xuseen weytiin dhegeystayaal konton iyo shan boqolkiiba ayaa la siiyey dhegeystayaal waxaa la sheegaya dadka inuu markaas u dhagan nugul yahay xildhibaankan oo sidoo kale uu markaas hada maqlayo halka baasiriga lacagta asagana uu wax ka bixiyey oo sidoo kale qandaraas iyo qorshana iskuuladana waxuu ka dhistay ka sameeyey sida warbixinta ee markaas lagu soo daawacay laguna ogaaday dhegeystayaal waa la kala baarisan yahay dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari sidaasi nabadgelya dhegeystayaal haddaba xildhibaankaada waxaa kuu qabta waxaa kuu tara dhegeyste waana inaad markaas aad ku cadaadiysaan inuu wax kuu qabto uu ku qasban yahay taasi dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo waad ku mahadsantihiin dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaar inkastoo saaka wajeer ayagana markaasi hadalkooda aan maqlin aan doonayay inaan markaasi aan maqlo laba iyo saddex ruux laakiin wajeeray gaarisa waa ku mahadsantihiin la socodka xulashada dhegeysiga iyo cid walbana dhegeysanaysa cid walba doonaysa inay ka qayb qaadato barnaamijka waana uga mahadcelina laakiin waqtiga noo suur noo suurtagelinaynin noo dabcan noo suurtagelinaynin sidoo kale noo saamaxaynin waxaan leeyahay waqti kale ay ka badan maalinta berito ay kulmi doonaan arrimaha gargaarka biniadnimadii qaxootiyada aniguaa yuusuf bakad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadgelyo